بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين waa qeybteennii galabnimo ee kulankeenii maalintii afraad shir aqooneedkeennii ama kulan aqooneedkeennii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixda ee magaalada gotham oo ka dhacayey ayna soo qabanqaabiyeen ururada islaamka ee sweden marka galabtay muxaadaradeennu waxay ku bilaabanaysaa muxaadarada magaceeda la yidhaahdo tibyaani alquruur waatanbiih almaqruuriin ama kadsoomidda caddaynteeda iyo baraarujinta kuwa kadsoon muxaadarada ciwaankaas leh waxaa haddii ilaahay yidhaahdo si tafaftiran noogu soo jeedinaya al-akh maxamed macallin umal ayaa muxaadaradaas soo joodin doona waxaana rajaynaynaa in muxaadaradaasi si faahfaahsan oo dhammaystiran uu shiikhu maaragtay noogaha qabtiri doono waa muxaadaradii tibyaan alquruur wa tanbiih almaqruuriin ee sheekh maxamed macalin umal falyatafadal
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محاضرة cinwaankeedu waa sidii horey loo sheegay goordhaca lagu sheegay tibyaanu alghuruuri wa tanbiihi almaqruuriin kadsoonaanta caddayn la caddeeyo iyo dadka kadsoon oo la baraarujiyo cinwaankaasay muxaadaradu xambaarsan tahay ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu noogu kaalmeeyo gudashadeeda wixii sawaabana una waafajiyo gafkana inuuna gara maryo ayaan alla subxaana wa tacaala weydiisanayna mowduucu markaa walaalayaal waa ballaadhan yahay waa mowduuc aada guda weyn weeye saddex muxaadaro iyo laba muxaadaro iyo ka badanba runtii wax weeye waa u qalmaa laakiin bal jaaniska waqti aan haysto ayaan insha allahu tacaala isku dayayaa inaan kusoo uruuriyo inaha muhimka ah wixii kaleetana su-aalo ayaa insha allahu tacala ciddii tabaysa ay ku dhammaysan doonta waxaan ogsoonnahay haddii aan mowduuca u samayno gogoldhac ama araar u samayno waxaan ognahay in alla subxaanahu wa tacaala khalqigan uu abuuray una abuuray imtixaan in lays imtixaano oo lays dhalaaliyo oo layskala miiro oo layskala gurguriyo ayaa alla subxaana wa tacaala noloshii geerida u abuuray waxaa daliilu ah qowluhu tacaala khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala alla subxaana wa tacala wuxuu abuuray nolosha iyo geerida ayuu abuuray si uu u ogaado si uu u inin imtixaano imtixaankaana uu ugu ogaado kiina camal wanaagsan kiina camalka xun iyo kiina camalka fiican kiina caqiidada wanaagsan iyo kiina caqiidada xun ka dhaqanka wacan iyo ka dhaqankiisuu xun yahay si aad usoo kala baxdaan daraaddeed buu alla subxaana wa tacaala geerida iyo nolosha uu abuuray buu alla odhanaya subxaana wa tacala mar haddii markaa arrintu arrin imtixaan ay tahay baadhisna ay tahay la doonayo in layna gun baadho oo laynaga salgaadho waxaa laga maarmaana inay meeshaas yaallaan camaliyadaasi meeshay ka dhacayso waxaa looga maarmaan ah kow inuu jiro ciddii imtixaankaa geli lahayd cid imtixaankii gasha waa laga maarmaan waa dhinaca koobaad weeye dhanka labaadi waxa weeyaan shaygii lagu imtixaani lahaana waa inuu meesha yaallo laba quwadood oo midna jecel yahay inuu baaso oo imtixaanka uu ku barmooso midna ay u jiidayso inuu imtixaanka ku dhacana waa inay meesha yaallaan intaasiba waa looga maarmaan imtixaan markii alla subxaana wa tacaala uu ka cabiray inay noloshii geeridu tahay sidaana loo abuuray ibni aadamka imtixaankaa daraaddii loo abuuray ibni aadamka marka iyo jinniga oo laysku yidhaahdo labada la cusleeyey ee takaaliifta iyo xilka lagu cusleeyey labadoodaasi waxa weeye waa dadkii imtixaanka geli lahaa wey imtixaanka dadkii geli lahaa waa dadkaas imtixaanka dhulka lagu gelayana ama meesha lagu gelayana waa adduunyada wey adduunyada wey awoodda shar ee ina jiidaysae doonaysa imtixaanka inaan ku dhacnana waa shaydaan wey shaydaan ka soo banlow ibliis laga soo gaadho shayaadiinta ibni aadamka ku jirta iyo kuwa jinniga ku jirta intaba waa quwatu shar baa la yidhahdaa sharka quwadiisa iyo awooddiisa waxay ku dadaalaysaa sidii imtixaanka isaga loogu daadan lahaa intaaba maadaama ay jiraan waxaan marka garanaynaa in aan imtixaano nahay oo aan imtixaan ku jirno imtixaankana hadafkiisu ay tahay inaan kala caddaanno ilaahi subxaana wa tacaala miisaankiisa inaan ku kala caddaanno oo aan la ysdhex daadsanaanin kan kadaata munaafaqa kan gaalkaa ka iimaanka sheeganaya ka caasiga ah ka daacadda ah ka beenaalaha in sidaa aan laysu dhex ooline inta masaf laysu qaato laysgurguriyo in la kala baxo saasaa alla subxaana wa tacaala uu doonaya in la kala hadho oo la kala miirmo qasadka allah subxaana wa tacaala takaaliifta u soo dejiyey sharaa'icda u soo dejiyey rususha u soo diray kitaabta iyo dhaqanka u soo dejiyey shaydaan loo abuuray innaga laynoo abuuray qasad kale ma aha rabbi subxaana wa tacaala wuxuu doonayaa inuu dad xusho dad inuu xuluu doonaya la baxo dadna in qashinka lagu reebo oo laga tago ayuu allah subxaana wa tacaala doonayaa shaydaanna wuxuu doonayaa isaguna dad inuu la baxo oo dad la goosto marka mowduucii kadsoonaanta iyo dadka kadsoon dib haddaynu ugu noqonno muqadimadaa yar kadib waxaa jirta kadsoonaanta asalkeeda waxaa la yidhahdaa lafdiga khuruurka marka dib loogu laabto luqada carabiga ah waxaa la yidhaahdaa khayaanada la yidhahdaa alkhadiica waaliqaac fi lbaatil baa la yidhahdaa ruuxa inaad khayaanto oo shay daahirkiisu iyo baatinkiisu iskala gedisan yihin o iskhilaafsan yihiin inaad ruuxii ku khayaanto taasaa waxaa la yidhahdaa huruurka la yidhahdaa garahu shay baa la yidhahdaa shaygiibaa kediyey weji fiican buu isu tusay maro fiican buu u huwaday yacni waxa weye markaasuu mooday inuu sidaasi dhab ka tahay hoosna wax kale ka jira xaqiiqatu lguruur kaasaa la yidhaahdaa in baadil lagugu rido oo xumaan lagugu rido laguna qurxiyo oo lagugu siiyo asagoo la malabeeyey oo la qurxiyey oo weji wanaagsan loo sameeyey in lagu siiyo markaa kadibna sidaa inaad ku qaadato adoo wanaag moodaya gadaal dambena uu kugu soo baxo xumaantiisa ay dib kaaga soo baxday guruurka sidaasaa la yidhaha mihaal haddaan u samayno maalan nin baa wuxuu kaa iibinayaa maalan kiilo dahab uu kaa iibinaya dahabku dahab ma ahe waa dhagax iyo dahab baa dusha laga marmariyey waa dhalaalahaya
dahabbuu kaaga dhiibay
qiimo aaniicab qaaluu abuu kaaga iibiyey al dambe goortii gurigaaga aada la tagtay ad furfurtayba waxaad u tagtay dhagax yacni waxa weye sidii ilaahay u abuuray ah maqruur baa tahay waad kadsoontay waa lagu khayaamay waana lagu siray waana lagu shirqoolay xaqiiqatu lguruur marka taasaa la yidhahda xaqiiqatu lguruur ama kadada mawduuca yacni hala macneeyo haddii la yidhaahdo kaas weeyaan dadka kadsooniyey yihiin iyo kedada asalkeeduba maxay tahay mawduucoo noocaas weeye markii la yidhahdo hala sharxo haddii aan mawduuca iyo cinwaanka sharxiisa ka baxno kitaabka alla subxaana wa tacaala iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam masaadirteenna macsuumka ah markaan dib ugu laabanno waxaa inoo soo baxaya kedadu laba mid bay ka timaadaa in ruuxa shirqoon uu ku dhaco oo uu sirmo oo la khayaamo laba mid bay ka timaadaa ama waxay ka timaadaa ibliis iyo shaydaan odayga sharka ah sharka odaygiisa halkaasuu ka yimaadaa khiyaanada iyo khadeecadu asalkeedu ka timaada ama waxay ka timaadaa adduunyada iyo birbiriqeeda iyo muuqaaladeeda quruxda badan bay ka timaadaa labadaa mid ka mid a ayaa quruurku ka yimaad sida aayaadka qur-aanka ee allah subxaana wa tacaala ay caddaynayaan rabbi subxaana wa tacala wuxuu leey yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum wakhshow yowma laa yajzi waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-a ina wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya walaa yagurannakum billahi algharuur falaa tagurannakum alxayaatu addunya bacdamaa allah subxaana wa tacala uu ka sheekay oo yidhi wardadow alla ka cabsada oo maalin iska ilaaliya maalinkaasoo kii wax dhalay kii u dhalay uusan waxba u qaban karin kii la dhalayna kii dhalay uusan waxba u qaban karaynin maalinkaa ilaahay iska cabsada buu alla odhanaya subxaana wa tacaala waxba uma tari karayo markaasaa rabbi wuxuu ihi subxana wa tacaala ballanqaadka allana waa mid xaq ah waa mid gar oo dhag ah oo macnaha waxa way dhab ah oon marnaba dhayal ahayn markaasaa waxaa la yidhi falaa tagurannakum alxayaatu addunya adduunyada nolosheedu yuusan idin kedinin ha ku dagmina yaysan idin sirin oo idin khayaamin nolosha adduunya buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala walaa yagurannakum billaahi algharuur midka kedada badan ee khayaanada badan yuusan idin khayaamin oo yuusan idin shirqoolin waa shaydaan weeye sida macna mufasiriintu ay ku fasirayaan haruurka dambe waa shaydaan marka haruurka iyo kedadu wuxuu ka yimaadaa ama wuxuu ka yimaadaa shaydaan ama adduunyuu ka yimaadaa adduunyada lafteedana yacni waa beertii uu ku adeeganayey shaydaanku ku adeeganayey wey aayad kale alla subxana wa tacala iyadana wuxuu leey ya ayuha annaasu ina wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya walaa yagurannakum billahi algharuur aayaddaas iyaduna la macnota dadow ballanqaadka alla subxaana wa tacaala waa shay dhab ah weeye in aakhare la tegayaay shay dhayal iyo ciyaara ma aha shay kutirukuteen ah ma aha shay barbagaandha-ana ma aha waa shay dhab ah wey aakhare in la tegayo oo ahlu naar iyo ahlu janno loo qaybsami doonaaye ballanqaadka noocaasoo kaleeta ah waa mid dhab ah wey mar hadday sidaas tahay ballanqaadkii yuusan idin halmaansiinin adduunyo nolosheeda iyo midka kedada badan ee khayaanada badan ee shaydaan ah yuusan idin halmaansiinin buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala markaasaa cadaawadda shaydaan lasii muujiyey ina shayطaana lakum caduwun faاttakiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir yacni shaydaan cadow buu idin yahay cadow ka dhigta dadkiisana wuxuu ugu yeedhayaa oo ugu baaqayaa dadka uu doonayo inuu ay raacaan wuxuu ugu baaqayaa meeshuu ku wadaay waxa weeyaan inay noqdaan naarta inay ugu helyeelaan meel kale kuma wado inay guulaystaan ma uu doonayo inay saacadiyo liibaan gaadhaan ma doonayo bal wuu ka xun yahay wuxuu ka dagaalamayaa inay liibaanaan xaggee buu ku wadaa wuxuu doonayaa naarta jahannama inuu ku xareeyo marka ninkaas cadow kale ma lihidine cadow ka dhigta buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacala aayad kale oo iyaduna la mid ah oo adduunyada iyo shaydaanka inay kedadu ka timaaddo iyo shirqoolku ka yimaado ruuxu ku dagmo ayadana aayad kale oo tilmaamaysa alla subxana wa tacala wuxuu leeyahay yunaaduunahum alam nakum macakum qaluu balaa walaakinakum fatantum walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum wagaratkum alamaaniyu xataa ja'a amru allahi wagarakum billahi algharuur saasuu alla leeyahy subxana wa tacaala markii aakhare la toose aayaadka ka soo sheekaynayey dadkii munaafiqiinta ahaa ilayskoodii ayaa ka damaya maalinta ruuxuu u baahan yahay wax yaroo iftiina oo uu ku maro mugdiyada iyo boholahaas uu kaga gudbo maalintuu ugu baahi badan yahay maalintaasaa dadkii munaafiqiinta ahaa ee uurka gaalada ka ahaa iftiinkaa ka damaya meel xun goor la marayo iftiinku ka damaya markaasaa waxay odhanayaan dadkii mu'miniinta oo iftiinkoodii sii baxay ay arkayaan sii socda markaasaa waxay ku odhanayaan unduruuna naqtabis min nuurikum dib noo soo fiiriya aan idinka dhuxul qaadane waxoogaa iftiinkiinna balaan wax ka qaadane dib noo soo fiiriya odhanaya yacni waxa weeye jahannamaa la joogaa siraadkii baa la marayaa mugdi baa lagu jiraa meel xun baa la maraya goorta halkaa laydku kaga demo oo nalku ka demo oy iftiin waayaan ayaa markaa waxay kugu jawaabayaan dadkii mu'miniinta ahaa waxay odhanayaan war soo maanaan idinla jirin oo adduunyadii maanaan idinku dhex jirin oo masaajidda idinmaanaan cabiri jir camiri jirin oo macnaha waxa weye goobaha isuimaadka iyo digriga maanaan buuxin jirin maxaad nimanyahu nooga tegaysaan bay ku odhanayaan markaasaa waxay odhanayaan waad nala jirteenoo waad nagu dhex jirteen laakiin naftiinna ayaad fitnayseen naftiinna ayaad fitnayseen islaamka iyo muslimiinta ayaadna waxaad la sugteen kado iyo dhib ayaad la sugteen waadna shakideenoo iimaan quman iyo tawxiid quman maydaan la imaanin tawxiid shaki ku jiro ayaad la timaadeen waxaana idin keliyey yididilooyinka shaydaan baa idin keliyey yididilooyinka uu idiin samaynayo yacni waad noolaan doontaa nolol dheer baad ku noolaan doontaa ma aad dhimanaysid haddaad dhimatana waxa weeye ummatu moxamed baa tahayo kollay naar geli maysid ilaa aakhirihi sheekooyin noocaasoo kale uu idinku sheekeeyey tii baad ku kadsoonteen waxaa kaloo idin kediyey oo ilaahi subxaana wa tacaala idinku kediyey ninkii odayga ahaa ee shaydaan ahaa ayaa idinku kediyey sidaa daraaddeed maanta nuur ma aad helaysaan jawaabta ayaa loo bixinaya maanta marka kadadu aayaadka qur'aanka waxay ku soo aroortay adduunyana waa lagu kadsoomaa shaydaanna wax waa kadiyaa labadaa qaybood baan marka insha allahu tacala ka intilaaqi doonnaa muxaadaradeenna labadaa jus-iyo oo ah macnaha waxa weye shaydaan oo oday u ah kadada iyo shirqoolkeenna iyo sharla doonidda shar laynala doonayo ra'si iyo oday u ah iyo adduunyada oo ah yacni shabakada ama macnaha waxa weye dabinka uu ku ugaadho ee ibni aadamka uu macnaha waxa weye ku dabo isaguna ah labadaa qaybood baan insha allahu tacaala wax ka taataaban doonaa waxaan ogsoonnahay cadaawadda inaga dhexaysa innagiiyo ninkaa odayga ah cadaawad taariikhi ah weeye cadaawadna la kowsatay weeye abuurkeenna la kowsatay waa cadaawad da'weyn weeye waxaan ogsoonnahay oo rabbi subxaana wa tacaala kitaabkiisa noogu sheegay in markii allah subxaana wa tacaala aadam abuuray intuusan aadam abuurin shaydaanku inuu ku dhex jiri jiray malaa'igta ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ahaa malaa'igta mid ka mid a malag muusanan asalkiisa asalkiisa dab baa laga abuuray malaa'igtana nuur baa laga abuuray nebigu sal alla alay wasalam waa gacdiidka saxiixa ku odhanaya khuliqat almalaa'ikatu min nuurin wa khuliqat ashayaaiinu min naar wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum saasuu nebigu leh sal lla alay wasalam malaa'igtu nuur baa laga abuuray aan lagu gubanayn shayaadiintana dab wax gubaa laga abuuray iyo jinniga aadam oo aabbihiinana waxaa laga abuuray wixii qur-aanka laydinku sheegay oo dhooba abaa laga abuuray asalka marka abuurkoodu isku mid maahayn cunsurkay ka samaysan yihiin isku mid maahayn laakiin inuu ku dhex jiri jiray hawsha malaa'igta qabatuu la qaban jiray inuu ka tirsan yahayna waa isku tirinayay goortii alla subxaana wa tacaala nebiyullaahi aadam u abuuray aabbaheen ayaa markaa allah subxaana wa tacaala wuxuu malaa'igtii faray inay u sujuudaan nabiyullaahi aadam waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbar goortii malaa'igtii kulligood ay aadam u sujuudeen karaamayn iyo maamuus iyo qadarin aabbaheen la qadarinaya daraaddeed shaydaan waa isa soo taagay waa diidey uma sujuudaya buui aniga maxaa dhacay maxaa yeelay anigaa ka jinsi fiican oo anaa ka asal fiican oo anaa ka nasab fiican sidaa daraaddeed ninka fiican baa in loo sujuuda ay ahayda ma ahayn in anigu sujuudo halkaasuu qiyaas iyo caqli ula kacay rabbi subxaana wa tacaala amarkiisiina ku diiday ma jeeda khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin buu idhi dab baad iga abuurtay aniga iyo naar baad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay dhoobadaana asal ahaan iyo dabka dabkaa ka fiican buu wataa sidaa daraaddeed anaa ka asal fiican anaa ka fiican anaa in la ii sujuudo mutaystay oo isagu ii sujuuday ma inaan anigu sujuudo halkaasuu soo taagay ninkii ibliis ahaa goortuu isa soo taagay ayaa alla subxaana wa tacaala marka lacnaday fakhruj minha fainaka rajiim wa ina calayka allacnata ilaa yowmi iddiin yuu alla ku yidhi subxaana wa tacala bax baa lagu yidhi ka bax meeshan tadaata yacni kuma habboonaa mana lihid gar uma lihid inaad meeshan taata isku weynaysiisee hoos uga deg buu rabbi ku yidhi subxaana wa tacala lacnaddii ilaahay baana kugu dhacday ayaan darraa kugu dhacday ilaa maalinta laysa soo saaraya laga gaadho intaas lacnadda ilaahay kula socotay in ka dambaysabe idhaaf baa alla ku yidhi subxaana wa tacala waa la soo caydhiyey goortii la caydhiyey su-aasha isweydiinta le marka waxay tahay ninkankaata muqarab buu ahaa oo meelo fiicfiican buu joogi jiray oo dad wanaagsan buu ku dhex jiri jiray sababka keenay in la caydhiyo oo lasoo caydhiyo o lasoo fiijiyo muxuu yahy sababku wax kale ma ah waa aadam wey aadam sujuuddii la faray u sujuud la yidhi ayaa keentay mansiladiisii iyo meeshuu joogo in laga soo eriyo oo la soo dejiyo muxuu samaynayaa markaa wuxuu samaynayaa inuu aargoosto marka waa inuu aargoosto oo cadaawad qaado oo uu isku dayo siduu uga aargoosan lahaa aadam iyo carruurtiisa uga aargoosan lahaa cadaawad marka la kowsatay weeye abuurkeenniiba la kowsatay weye goortii layna abuuray oo aadam aabbaheen la abuuray aan ka soo farcannay goorta iyadaabay bilaabatay cadaawada inaga dhexaysa innagaiyo iyo ibliis iyo acawaantiisa shaydaan la odhan jeeray cadaawadda isagii innaga naga dhexaysa halkaasi ka bilaabatay markii ilaahay lacnadiisa ay ku dhacday ayuu markaa laba istiraatiijiyu degey istiraatiijiyada koowaad waxay ahayd inuu alla subxaana wa tacaala ka codsado in loo kaadiyo inaan loo dhammayninoo adduunyada hadda la dhaafinin sababka uu u leeyahayna ma aha inuu nadaamoodo oo ka xumaado wuxuu galay oo uu toobadkeena ma aha laakiin qasada wuxuu doonayaa inuu helo jaaniskii uu kaga argoosan lahaa aadam iyo carruurtiisa kaga argoosan lahaa markaasuu rabbi weydiid subxaana wa tacala rabbi fa andirnii ilaa yowmi yubcahuun ilaahayow ii kaadi oo ii sug ilaa maalinka la soo saarayo ilahay iska kaydaa ilaahay subxaana wa tacaala lixikmatihi albaaliga ayaa markaasi u fasaxay waxaa ku yidhi innaka min almundariin waa laguu kaadiyey buu alla ku yidhi subxana wa tacala waa ku siinay codsigaagii muddadaa iyadaana inaan kuu kaadinno waxa weeyaan waa go'aan alla subxaana wa tacaala maxaa loogu kaadiyey waaba shar oo dhan meesha uu ka yimaadee waxaa loogu kaadiyey oo loo daayey ilaahay subxaana wa tacaala xikmad iyo ujeeddo uu ka leeyahay kownkan ka leeyahay maalintaaba inuu ka takhallusuu awooday maanta isagii ciidamadiisa intuu ururiyo inuu ka takhallusuu awooday laakiin waxa loo daayay wax kale ma ah adigaagaas reerkaaga tabcanaya gurigaaga jooga ee caqiidadaadiiyo iimaankaagu qalbiga kugu jiro adigaa in lagugu sallidaa la doonaya ilaahina subxaana wa tacaala wuxuu rabaa inuu ka dhigo warshaddii ibni aadamka kala saari lahayd munaafaq iyo gaal iyo islaam u kala saari lahayd iyo mulxid u kala saari lahayd in ilaahi subxaana wa tacaala ayuu ugu talagashan yahay markii loo kaadiyey oo isku hubsaday ballanqaadkii alla subxaana wa tacaala in loo kaadinayo goortaasaa marka wuxuu caddeeyey ahdaaftiisa iyo ujeeddooyinkiisa ayuu caddeyey istiraatiijiyadii fogeyd wey alistraatiijiya alqariiba waxay ahayd in uu ilaahay ka codsaday inuu daayo goortuu daayeyna wuxuu ifsaaxiyey oo caddeeyey oo uu macnaha la jahray isagoon qarsanaynin ahdaaftiisa marka fog ee uu doonayo inuu taxqiijiyo waa ka marka ku dhawaaqay rabbi bimaa aghwaytanii lausayinanna lahum fi اlardi walaugwiyannahum ajmaciin ilaahay baan ku dhaartay ilaahayu baadida aad ibaadiyaysay daraaddeed waan u qurxin dhulka dhulka ayaan u qurxinaya yacni waxa weye carruurtii xoolihii iyo dhaqaalihii beerihii lacagtii maguurtadii haweenkii ila aakhirihi yacni adduunka iyo madaahirtiisa iyo muuqaaladiisa kaa weeye dabinka aan u dhigi doonaen kaga faa'iidaysan doono halkaasaan u qurxin doonaa buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala kulligoodna waan wada kaxayn oon baadiyayni ilaa addoommadaada adiga ku goonida a mooyaane ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommadaada aada xulatay eed adugu kala baxday mooyaane intooda kale oo dhan waa isku dubaridayaabuu ku dhaartay marka yacnii wuxuu caddeeyey marka hadafka uu u nool yahay ayuu markaasi caddeeyey oo uu qeexay ninkii ibliisa aayadda iyadaa uu ku qeexay goortuu qeexay marka loona kaadiyey oo la daayey waa inuu marka hawlgalo ballanqaadka isaga waa inuu marka fulintiisii bilaabo wey fulintiisii ayuu marka bilaabayaa ilaahay baana subxaana wa tacaala ka dhigay masdaru ikhtibaarin wa imtixaan yacni meel laysku imtixaano dadka lagu ikhtibaaruu rabbi ka dhigay subxaana wa tacaala cadaawadda marka ibliis iyo shaydaan iyo innaga inaga dhexaysaaye cadaawad kasta oo dhan oo banilbasharka ama dadka ka dhexaysaaye waa ka weyntay waana ka adag tahay waa ka adag waa ka khatarsan tahay maxaa yeelay dhowr arrimood baa uga khatarsan tahay waa midda koowaade waa cadow aan muuqanin wey cadow aan muuqanin weye inahu yaraakum min xayu inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xayu laa tarawnahum isaga iyo dadkiisuba way idin arkaan meelayna idinku ka arkaynin midda kaleeto awood cadowga kaleeto uusan lahaan karin buu leeyahay ibnu aadan xoog kasta hadduu leeyahay awood kasta uu leeyahay sidaan u tegi doonno qalbigaaga intuu galoo dhiiggaaga dhex galo inuu halkaa la shaqeeyo awood uma laha oo adigiiba uu macnaha waxa weeye mastarkii lagaa hagayey xaruntii hagitaankii lagaa hagayeyba inuu dhex fadhiisto oo taladiiba uu isaga xaggiisa ka soo go-da awoodu ma laha laakiin ilaahi subxaana wa tacaala shaydaanka iyo quwaddaa iyada ah waxa uu makaniyey inuu jidhka ibni aadamka dhex galo oo macnaha xididada dhiigga u raaco qalbigana hadduu dano uu dego xaruntii talada uu wadaaga marka xaruntii talada intuu dego meeshii taladii ka soo fulaysay bay markaasi uu taladii wax ka wadaago oo naseexadii uu wax ka wadaago oo irshaadaadkii uu wax ka wadaago ayuu ilaahay subxaana wa tacaala makaniyey waa ka khatarsan yahay marka cadow kasta waa ka khatarsan yahay waxaa cadaawaddiisa kutusaysa alla subxaana wa tacaala aayaadka qur'aanka ah dhowr aayadood saddex aayadoodoo qur-aanka ku jirtaoo ka mid ah ayaa wuxuu isgarab dhigay cadaawadda ka dhaxeeya ibni aadamka dhexdiisa iyo cadaawadda ka dhaxaysa iyagiiyo shaydaan markaasaa wuxuu ku cabbiray midda ibni aadamka iyo ka dhaxaysa dhexdiisa ee dadka dhexdiisa ka dhaxaysahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu faray in macnaha si deggan oo xasiloon oo naxariisi ku jirto oo macnaha waxa weye nabadgelyo ku jirto in lagu dhammeeyo tan kaleete ee macnaha waxa weeyaan innagiyo shaydaan inaga dhexaysahay taasi mid waan waan aqbali karta ma aha waan waan iyo heshiis iyo macnaha waxa weeyaan kala qaadasho ballan la kala qaataay kama suurta gasho saddex aayadoodoo qur-aanka ka mid allah subxaana wa tacala ku caddeeyey waxaa ka mid ah khud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waa middii koobaad qaybtii koobaad wey markaasaa ilaahi subxaana wa tacala markuu shaydaanku yidhi wuxuu yihi waima yanzaqannaka min ashayطaani nasqun fastacid biاllaahi inahu samiicun caliim ma ujeedaa cafiga qaado oo wanaag dadka kula dhaqano amar dadka jaahiliinta ana iskaga jeedsuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala iska cafi shaydaan haddii uu kuwaswaasiyana si cad ula dagaalan si cad ula dagaalan oo ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gal oo ilaahay hoostiisa ku carar isaga soo dhowaysasho iyo cafi isagu ma uu lahaa cafi isagu ma laha maba aqbali karayba laakiin ibni aadamka soo dhowaynta iyo mucaamaladaa wanaagsan iyo dhaqankaa wanaagsan cadaawaddii idinka dhexaysa waa ku baaba'aysaa waa ku baaba'aysaa waa ta aayadda kale alla subxana wa tacala odhanayo idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim wma yulaqaaha ila aladiina sabaruu wma yulaqaaha ila duu xadin cadiim yacnii xumaan haddii lagula soo aado xumaan lagugu sameeyo wanaag kaga jawaab maxaa yeelay haddaad sidaas samayso adi iyo ninka cadaawaddu idinka dhexaysa xumaantu idinka dhexayso wuxuu kuu noqonayaa saaxiib saaxiib macnaha aydan kala maarmi karaynin ood isku dheertihin baad isku noqonaysa maxaa ka keenay dhaqan wanaagga cafigaaga dulqaadkaaga ka keenay goortii aayadda la soo wado allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markaa waimaa yanzaqannaka min ashayطaani nasqun fastacid billaah isagu ma laha dulqaad iyo soo dhowayn iyo nabadgelye iyo yacni midna haba yaraatee isaga agtiisa ma taalo aayad kaloo saddexaad oo iyaduna la macnaa ayaa jirta waa iska soo gaabsanaynaa saddexdaa aayadoodba sidai ibnu katiir tilmaamayo waa saddex aayadoodoo mid afraysa aysan jirin oo qur-aanka ku jira saddexdu waxay tilmaamayaan ibni aadamka cadaawadda ka dhaxaysahay inay aqbali karto in dulqaad iyo cafi lagu dhammayn karayo iyo duruq diblomaasiya nabadgelyo lagu dhammayn karo laakiin shaytaan iyo ibni aadamka cadaawadda ka dhexaysa iyada inaan lagu dhammayn karaynin ilaa jid cadaawo mooyaane cadaawo mooyaane inaysan nabadgelyo aqbali karaynin ayuu alla subxana wa tacala aayadka ayagaa ku cadaynaya sidaa daraaddeed isagoo fulinayaa barnaamijkiisii uu ku dhaartay hadafka uu u nool yahayba isagoo fulinaya ayaa marka ugu horraysa uu ruuxu soo dhaco adduunyada ku soo biiro ayuu la xidhiidhaya bal intaaban la abuurinba ayuu isku dayayaa inuu wax ku darsado inuu wax ku darsado ayuu isku dayayaa waa ka nabigeennu salawatullahi wasalaamu calayhi inoo sheegaya markii ninka iyo xaaskiisu ay isu galmoonayaan oo danihii ay kala gudanayaan in ay ilaahay subxaana wa tacaala ka magan galaan shaytaan ka magan galaan shaytaan inay ilahay subxana wa tacala ka magan galaan sababka sidaa loo leeyahay wax kalu wax kastuu kula wadaagi reerkiibuu kula wadaagi raashiinkiibuu kula wadaagi deegaankii iyo gurigiibuu kula wadaagi waysadiibuu kula wadaagi salaadiibuu kula wadaagi meella kaagama maqnaa hadafka uu doonayo waxa weeye haddaad bisinka ilaahay qaban weydo carruurta halkaa ka imaanaysuu doonayaa inuu wax ku yeesho qayb uun berrita uu ka midha dhashado markuu adduunka yimaado inuu ku yeesho ayuu doonayaa sidaa daraaddeed buu nebigu uri sal alla alay wasalam la dagaalama oo ilaahay subxaana wa tacaala ka maangala goortuu soo dhasho oo uu bannaanka yimaado nebigeennu sal alla alay wasalam wuxuu tilmaamayaa ilmuhu markuu saa u soo dhacaba inuu kelyaha uu faraha kaga duri kelyuhu ka qodaynaya qaylada ilmaha uu qaylayo ooyayo markuu soo dhacana wax kale maaha taas wey yacni waxa weeye waa hujuumkii weerarkii ugu horreeyey wey weerarka ugu horreeyey wuu sugayey intuu imaanaya waa u diyaar garoobaya goortuu bannaanka u soo dhacayna weerarkii ugu horreeyu ku qaaday waa daahiro tafsiirkeeda aanaan garanaynin wey ilmaha markuu saa u soo dhacaba muxuu qaylayo oohin ula soo dhacaa wuxuu ula soo dhacaa ninkii odaygaabaa dul saaran ninkii odayga ahaa ayaa meesha jooga nebigeenu sal lla alay waslam xadiid bukhaari warinaya ayuu wuxuu leeyahay kullu bani aadama yucanu yuطcanu fii janbayhi biisbicayhi xiina yuuladu hayra ciisa bna maryam dahaba yacnu fatacana fi lxijaab buu nebigu uri sal alla alay wasalam ibni aadam kasta markuu soo dhaco shaydaanku keliyaha ayuu ka duraa buu nebigu lehy salawatullahi wasalamu caleyh oo ka qodeeyaa ilaa nebiyullaahi ciisa iyo hooyadii mooyaane nebiyullaahi ciisa wuxuu damcay inuu qodeeyo oo macnaha isagana duro ayuu isku daheyey goortuu damcayna xijaabkii ilaahay subxaana wa tacaala uu u sameeyey bay fartiisii ku dhacday xijaabkii baa ka celiyey laakiin dadka intooda kaleeto waa duray waxna waa ku yeeshay saasuu nebigu tilmaamaya salawatullahi wasalamu caleyh xadiid kaleetaa isagana jira oo uu nebigu lehy sal lla alay wasalam maa min mawluudin yuuladu ilaa nakhasahu shaytaanu fayastahillu min nakhsati shaytaan buu nebigu leh sal lla alay wasalam yacni mid la dhalaya ma jiro ilaa markii la dhalo shaydaan baa duraya duriddii shaydaan duray buuna la dhawaaqaya buu nebigu leh sal lla alay waslam oo la ooyayaa maarata oohinta marka taasaa keenaysa waa weerarkii ugu horreeyey marka weerarkii ugu horreeye weeye inta ka dambaysana wuxuu isku dayayaa mar walba xataa yaraanta ilmaha uu yar yahay wuxuu doonayaa inuu isagu laynka uu doonayo iyo waxa uu doonayo inuu qabadsiiyo ila ilmuhu tarbiye kama soo hadhaan tarbiye kama soo hadhaan wuxuu doonayaa marka isagu inuu tarbiyeyso oo siduu doonayo lagu tarbiyeeyo goortii la tar waalidiintiibuu la xidhiidhayaa dugsigiibuu la xidhiidhayaa yacni wuxuu isku dayayaa marka tarbiyada iyo madrasada uu ka soo baxayo ilmuhu iyo akhlaaqiyaadkuu qaadanayo miduu doonaya inay noqoto si berrita ugu xisaabtamo oo ciidan uu ku tashado uu u noqdo fardiga isagii waxaa kaloo iyadana jirta hawshaa iyo camaliyadaasi waa camaliyad ballaadhan ninka u xil saaran inuu khalqiga basharka ilaahay abuuray oo dhan milyaaraadkaa mid kasta markuu dhasho intuu la xidhiidho inuu baadiyeeyo ninka u xil saarani hawshu hawl sahlan ma ah waa hawl adag wey hawshaas adag qasab waxaa inay maamul leedahay inay madax leedahay inay ciidan leedahay inay siyaasad leedahay waa laga maarmaan intiiba wuu leeyahay intiiba wuu leeyahay dowlad buu leeyahay tiknolojiye iyo horumar macnaha waxa weeyaan uu ka gaadho ayaa jirta hawshiisa uu ka gaadho waxaa jirta yacnii qaabka uu camaliyadaa u gudanayo ilbaxnimo iyo khibrad uu ku qaato ayaa jirta marka inta aan innagu nahay iyo horumarkan qaadanaynaba asagu barnaamijku kusii horumaraya waxa weeye sidii uu ugu guulaysan lahaa hadafkaa uu u nooliyay maxaad u nooshahay adiga waxaad u nooshahay allah inaad cabuddo subxaana wa tacaala adduunyadaa inaad camirto adduunyada saad u camiri lahayd marka maalinba yacnii waxaad ku ilbaxaysaa qaab kaleeto oon qaabkii adaa taqaanay ahayn asaguna qaabka uu ku ilbaxayo maalinba jid cusub iyo layn cusub iyo siyaasad cusub ayuu gaadhayaa u soo baxaysa maarka nebigu sal alla alay wasalam waxa uu sheegay ibliis markuu waabariisto ciidamadiisa inuu adduunka u kala diro mamlako weyn buu leeyahay boqortooyo aad u ballaadhan oo kulli looga taliyuu leeyahay wuxuu leeyahay gobollo iyo maamullo sii kala hooseeyuu leeyahay haddaan baarlamaanaad leenahayna baarlamaaneed wuu leeyahay baarlamaanaad iyo golo haddaan leenahay siyaasadeed golo siyaasadeed wuu leeyahay markii waagu baryaba ciidamadii buu kala amrayaa oo kala dirayaa buu nebigu leh sal lla alay slam dhulkuu ka kala dirayaa markaasaa wuxuu leeyahay ninkii ruux muslima soo baadiyeeyaay billad baa loo xidhaya taaj baa loo xidhay yacni koofiyad koofiyad sharaf iyo billad baa loo xidhayaa ninkii nin muslima baadiyeyntiisa kusi ku soo guulaystay ballanqaadkaasuu la kala hayaa nin kasta oo ka mid a ciidamada marka markii ay hawshii soo qabtaan ayaa marka riboodkii dib loogu soo celinaya mid baa imaanaya markaasuu leeyahay hebel baan maantao dhan daba taagnaa oo saan isugu taxallujinaya islaantii baan ka furay islaantiisii isagii ayaan kala caydhiyey gurigii waa dumiyey islaantiiya ninkiina kala carare carruurtiina waa bayla marka waxaan soo fuliyey barnaamijkaasaan soo fuliyey riboortkaasuu keenaya markaasuu ku leeyahay wax weyn waad keentay laakiin waxaa laga yaabaa berrito inay dib isu guursadaan saasuu ku odhanaya mid kale isaguna riboort keenaya wuxuu leeyahay nin hebel ayaan daba taagnaa ruux hebel saan u daba taagnaa oon uga shaqaynayey waxaan geliyey inuu dhiig muslim daadiyo taasaan ku guulaystay markaasuu odhanayaa adiga wey nin rageedka lala'aa ee macnaha waxa weeye mutaystay in taajka loo xidho adiga wey mid kale isagun riboort keenaya ruux hebel saan u daba socday u daba socday baan zino ku riday oo inuu zinaysto macnaha waxa weye aan geliyey markaasuu odhanaya alalaha adiga weeye ninka laakiin ugu fiican ee kulligood ka wada billad fiican waa ninka ruux muslima islaamnimada intuu ka saaro gaalaysiiye wey ninkaasaa wuxuu ku guulaystay boyntiguu ugu dambeeye ku guulaystay goolka ninka dhaliyey waa ninkaa isagaa wey inta kaleeto laakiin meelo sogsoka ayay joogaan ciidamo noocaasuu marka leeyahay oo uu kala diro adduunkana u kala diro ruux walbana shaydaan baa la xidhiidha siduu nebigeennu tilmaamay salawatullahi wasalaamu calayhi mid axad ma jiro ilaa shaydaan baa ku lamaan markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay waslam waxaa lagu yidhi adigana xataa midba kugu lamaan nebi allow markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam haa laakiin ilaahay wuxuu iigu kaalmeeyey in inaan islaamiyo oo uu islaamo wuu islaamay kii nebiga loo soo diray salawatullahi wasalaamu calayh laakiin cid kale oo dhan shayddaankiisii waa shaydaan waana ku tacalluqaa weliba siday u kala siyaasad badan yihiine u kala khibrad badan yihiine u kala caqli badan yihiin ee barnaamijka loo diray u kala fulin badan yihiin ayaa ruuxba ruuxuu ka madax ag yahay loogu diraya ruuxa iska caasiga mushriga dad badan loo diri maayo qolyo waardiya waardiga ka haya umbaa la odhanaya islaamnimo yuusan aadin kan munaafaqa ah asagana waxa weye waa nin laysku hubsaday meel baa la dhigtay ninka kaleete ee macnaha waxa weye caasiga muslimka ah asagana waxa weeye qolyo ku filan baa loo diraya dadka laakiin laysugu geynayo shaydaan xoog badan iyo shayaadiin badan loo dirayo oo ciidan badan loo dirayo waa ninka mu'minka ee taqiga allihii ka cabsada subxaanahu wa tacala xoogga halkaasaa la saaraya waxaa loo saarayaa in bal macnaha waxa weye laga soo dabciyo meesha uu taagan yahay cala aqali taqdiir in laga soo dabciyo maarata nebigu marka salawatullahi wasalaamu calayhi inuu macnaha waxa weye qaabkaas u dagaalgalo ayuu nebigu tilmaamay salawatullahi wasalaamu calayh waxaa kaloo iyadana jirta goorta uu doonayo inuu ibni aadamka hawl ka qabsado oo uu seejiyo dantiisa seejiyo waxa uu yaqaanaa camalkiisa siduu u qabsan lahaa waa camal adduunyadu intay soo jirtayba uu hayey camalkana waxaa la yaqaanaa muddo dheer haddaad shaqada soo haysay waxaad ku yeelataa khibrad baad u yeelataa khibrad baad u yeelan ninkii muddo beer soo beeraya ama muddo macnaha waxa weye ganacsi ku soo jiray waa uga khibrad badan yahay nin maanta bilaabay ninba camalkan intuu ku soo jiray ayuu macnaha khibrad u leeyahay qaabka loo gutana macnaha waxa ugaga fiican yahay cidda kaleeto sidaa daraaddeed camalkan maalintii layla abuuray aadam laga soo bilaabo waa malaayiin sanawe malaayiin sanawe muddadaa iyadaa buu ku dhex jiray sidaa daraaddeed khibrad badan buu leeyahy ibni aadamkana khibro badan buu leeyahy camalkiisa goortuu gudanaya marka wuxuu degayaa meesha laga hago jidhka ibni aadamka meesha laga hago xaggee wey meesha laga hago qalbigaa laga hagaa wadnaha laga hagaa wadnuhu waa xarunta jidhka maamusho wey xubnaha intooda kale oo dhan waxay fuliyaan uun amarkii uu wadnuhu soo saaro amarka wadnaha ka soo fula unbay xubnuhu qabtaan wuxuu ka reebana waa ka istaagaan wuxuu farana waa fartoomaan waxay isu yihiin oo lagu miihaaliyaa sidii boqor iyo ciidamadii oo kaleeto ciidamadu waa waa tanfiid wey waxbay fuliyaan howlfulin wey laakiin cidda wax soo dabarta ee amarku ka yimaado ee jihada sare ah waxa weeye waa madaxweynaha iyo maamulka wey jidhka ibni aadamka marka meesha looga taliyo ee taladiisu ay ka soo fushaan waa qalbiga oo wadnaha ah nebigeennaana tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu buu nebigu lehy salawatullahi wasalaamu calayh jidhka waxaa ku jira cad baa ku jira cad yaroo sidii hilib la saafay oo kale ayaa ku jira cadkaasi hadduu hagaagana jidhku waa hagaagayaa hadduu xumaadana jidhku waa la xumaanayaa buu nebigu leeyahy salawatullahi wasalaamu calayh marka xarunta iyadaa buu degayaa oo inuu fadhiisto isku dayayaa oo taladeeda dad la wadaago halkaa haddii uu fadhiistana oo talada halkaa uu ka soo bixiyana xubnuhu dee taladii halkaa ka soo baxday unbay qaadanayaan saas daraaddeed hadday aragto cid macaasidu u fududdahay xumaantu u fududdahay wanaagguna ku adag yahay waa sida loo badan yahay qalbigooda waxaa deggan ninkii shaydaan ahaabaa deggan isagaasaa khayrkana u diidaya sharka iyo xumaantana u fududaynaya wa ilaa waxaa laga yaabaa labada camal ee midna fududaysanaya midna uu ka cararayo asal ahaan marka laysu fiiriyo kan khayrkaaba laga yaabaa inuu ka fududya oo xataa qabashada jidhka uga fududay laakiin taladu meeshay ka go'aysay baa fasaaday haddii ay xaruntu fasaadana xubnihii kale iyo macnaha furuucdii kaleeto iyo macnaha laamaha kale inay fasaadaan yacni waxa weeye baciid maaha yacni waxay la mid tahay geedka haddii xididada uu ka xumaado oo gunta iyo salku raaco laamo iyo caleema ma jirayaan ma jirayaan haddiise laakiin geedka calaan ka mida ama laan ka mida ay xumaato salkiisii iyo xididadii u fayow yihiin wuu fufi geedkaasi yacni dib buu macnaha waxa weye u noolaan karaa qalbiga marka haddii uu xumaado waa ruux dhintay ruuxaas waa u dhammaatay haddii laakiin qalbigu nool yahay yacni walow maalmaha qaarkood suuxdinba ha ku dhacde suuxdintaas inuu ka baraarugo ayaa laga rajo qabaa qalbigu laakiin haddii uu dhinto waa u dhammaatay ruuxa noocaasoo kaleeta qalbigiisu u dhintay sidaa daraaddeed buu nabigeennu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamayaa qalbigu inuu yahay meelaha imtixaanku ku dhaco imtixaanka eebbi subxaana wa tacaala meesha layska imtixaano waa qalbiga wey wuxuu nebigu tilmaamaya sal lla alay waslam asbaabta jirrada keenta ee ibni aadamku uu ku jirrado waxaa loo bandhigaa quluubtaa loo bandhigaa quluubtaa loo bandhigaa markaasee quluubtu laba qaybood u qaybsamaynaa qaybna waa diidaysaa macsiyadii shirkigii yacnii xumaantii qalbigii fiicnaana waa tufayaa oo ma oggolaanayo qalbigii xumaana waa qaadanaya waa aqbalaya qalbigii fiicnaa ee diiday nebigu wuxuu tilmaamay sal ly waslam markuu xumaantaa diidaba yacni barcad baa lagu dhajinaya markuu mid labaa diidana barcadoo kalea lagu dhajinaya ilaa jidh uu qalbigii wada caddaan ifaya uu noqdo iftiinkiisiina ay xubnuhu ku iftiinsadaan haddiise laakiin qalbigii uu qaato xumaantii uu qaato oo wixii loo imlaynaya loo yeedhinaya uu qaato uu cabbo sida suufkoo kaleeto markuu xumaanta u cabbo goortaasoo kaleeto ma ay anfacayso waxaa lagu dhajinaya bu nebig sal ly wasalam mugdi baa lagu dhajinaya qalbigii waa madoobaanayaa dhibic yaroo madow baa ku dhalanaysa way faafaysaa ilaa qalbigoo dhan uu wada madoobaado halkaa goorta uu gaadhana waa markuu nebigu leh sal ly wasalam laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran ila maa ushira min hawaah wanaag iyo xumaan ma kala yaqaano bal waxaa laga yaabaa xumaantii inay wanaag ugu muuqato xumaantii inay wanaag ugu muuqato oo sunnadii uu bidca u arko oo dhaqankii wanaagsanaa xumaan uu arko oo shaygii macnaha waxa weeyaan akhlaaqiyaadka uu arko dibdhac u arko heerkaa inuu gaadho ayaa laga yaabaa maxaa yeelay qalbigii ayaa madoobaaday siduu nebigu ku tilmaamaya salawatullahi wasalaamu calayh intaa kadib waxaan jecelnahay waxayl inaan isdul taagno bal qaababka uu u maro marka uu doonayo inuu ibni aadamka u baadiyeeyo ama uu kediyo ama shirqoolka qaabka uu u dhigo ayaan qaybo ka mida doonayna aan isdul taagno waxaa ka mid a qaybaha iyaga ah inuu xumaanta u qurxiyo tasyiinu lbaatil xumaanta oo loo qurxiyo xumaantu sideedaba iyo shayga baatilka ah wejigiisu waa foolxun yahay wejigiisu aad buu foolxun yahay sidaa daraaddeed wuxuu samaynayaa foolxumaduu ka qaadaya markaasaa wuxuu u gelinayaa mare aad u qurux badan mare aad u qurux badan oo lagu qaadan karo ayuu u gelinaya midig midab wanaagsanna waa u samaynaya si loogu kadsoomo oo loogu sirmo oo dadka ugu shirqoola ayuu kuugu samaynaya marnaba intuu kuu yimaado ma uu ku odhanayo zinadu way xun tahay oo fasaadkaa iyo dhibkaasaa ka yimaadee kaala zinayso ku odhan maayo marnaba intuu kuu yimaado ma uu ku odhanayo war jahligu waa xun yahay jahli jaahil iska ahuma kuuga odhanayo laakiin wuxuu kuu tusayaa zinadii inay qurux badan tahy ood faa'iide ka helayso mafaasiddeedii iyo xumaanteediina waa kaa qarinaya maxaa ka dhalan kara wixii dhib adigu soo gaari lahaa aakharadaada dumin lahaa adduunyadaada dumin lahaa kullu daalika waa kaa qarinaya wuxuu kuu qurxinayaa wejigeedii quruxda badnaa buu ku siinayaa maradii quruxda badnayd buu kuu kadinayaa goortuu kuu kadnasoomana dabinka ayaad ku dhacaysa waa miduu ku dhaartay ee uu odhanayo lausayinanna lahum fi اlardi wala uwiyannahum ajmaciin tasyiin yacnii jidka uu maro waa tasyiinka wey qurxin wey wixii oo lagu qurxiyo sidaas ayay macnaha waxa weye ka mida duruqda uu adeegsado iyo jidadka uu maro macnaha waxa weye caqligii buu saxrayaa caqliga ilaahi subxana wa tacala wuxuu ugu talagalay inuu u noqdo seeto xadhigga xidha yacni waxa weeye xubnaha xidha oo qalbigu kaashado wadnaha la shaqeeya inuu noqdo ilahay ugu talagalay subxana wa tacala ha ahaatee waxa weeye wuxuu bilaabayaa inuu caqliga uu ku rido suuxiyo goortuu caqliga suuxiyo oo uu sixrona yacni xubnaha intoodii kaleeto ayuu ayuu la tegayaa oo uu macnaha waxa weeye kaxaysanayaa markaasaa wuxuu u qurxinayaa waxyaalihii xumaa waxyaalihii wanwanaagsana wuu ka leexinayaa oo xumaan ayuu u tusayaa waxaa ka mid ah jidadka uu adeegsado ee uu u maro inuu gaadho hadafkiisa iyo ujeeddadiisa inuu gaadho waxaa ka mid ah waxyaalaha wanwanaagsan ama waxaan u jeeda waxyaalaha xunxun sida macaasidoo kaleeto dunuubtoo kaleeto fawaaxishtoo kale inuu magacyo wanwanaagsan u bixiyo si xumaanteedu u qarsoonto si xumaanteedu ay u qarsoonto waxaad xusuusantihiin nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markii uu doonayay inuu baadeeyo ee uu yimid wixii ilaahay uu ka reebay subxaana wa tacaala inuu ku dhacana uu rabay oo xadda alla uu tillaabo xaggeebuu u soo maray wuxuu u soo maray geeddii la yidhi nabiyullaahi aadam ha isku taabanin jannada inta kaleeta daaq jannada inteeda kale ka cun laakiin geedda ha taabanin geeddii la yidhi geeddii buu u qurxiyey muxuu ku yidhi waxa uu yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa aadamow war aadan haynin baan hayaaye waa kaa warroonahay waana kaaga khibrad badnahay ma ku tusaa buu yidhi geed haddii aad cunto aad waari oo weligaa aadan dhimanaynin boqortooyo iyo mulkina weligaa aad haysan doonto shajaratu alkhuldi wa mulkin laa yablaa boqortooyo aan dhammaanaynin iyo geedda waaritaanka keenta ma ku tusaa buu ku yidhi nabiyullahi aadam marka waa kadsoomay waa kadsoomay weliba waxa weeyaan wuxuu u soo maray xagga alluu kaga yimi subxaana wa tacaala goortuu arkay nabiyullaahi aadaman ku kalsoonayn waxa uu sheegayo ayaa marka wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waa u dhaartay ilaahay baan ku dhaartay inaan daacad idin ah oo waxa aan sheegaya ay run tahay oon doonaya inaad waartaan oon doonaya inaad boqorro noqotaan oonan rabin marnaba xunaan xumaan idinla rabin maarta goortuu u dhaartay ayuu nabiyullaahi aadam marka kalsooni siiyey xaggee marka lagu siray waxaa lagu khayaamay geeddii jannada lagaga saaray ayuu wuxuu magaceedii intuu ka bedelo magac kale u bedelay magac kaleu siiyey wuxuu u bixiyey shajarata alkhuldi wa mulkin laa yabla geeddii uu magac kale siiyey waxaa ka mid a waxyaalaha hadda uu adeegsado maalan ribada bunuugtu bixiso ribada ay bunuugtu bixisee bunuugta laga qaatay inta la dhigto lacagta dulsaarka ah waxaa loo bixiyey magaca magaca ribo looma bixinin waxaa loo bixiyey faa'iido faa'iida la yidhahdaa faa'iidatulbunuug baa la dhahaa waxaa ka mid a maalan isqaawinta iyo xishmada iyo akhlaaqiyaadka oo laga tago khaasatan haweenka ayaa wuxuu u bixiyey magac wanaagsan oo la yidhaahdo taxriiru lmar'a haweentii in la xoreeyo addoon bay ahayd gumaysi bay ku jirtay cagta hoosteedaa lagu hayey xuquuq la'aan bay ahayd wabitaali maxaa la qabanayaa taxriiru lmar'a waa in la xoreeyo marka waa in la xoreeyo waa mawduuc qalabka warbaahinta ee reer galbeedka iyo inta la shaqaysaayey ay aada ugu adeegtaan wa isdhexgalka iyo rag iyo haweenka in laysku dhex sii daayo oo wax kala socnaaday aysan jirin ayaa isagana waxaa loo bixiyey altamadun ree magaalnimo iyo horumar baa lagu magacaabay horumar in bulshada laysku dhex sii daayo oo labadan jinsi ee la kala ilaalinayo ee la kala fuquuqayo la daayo oo macnaha waxa weeye seetadaa furan laga dhigo barnaamijkaa ciddii ka hor timaadaayey waxa weeyaan waa reebaadiye waa nin adduunka ka dambeeya waa mabda aan adduunka la soconin ilaa aakhiri magacyadii ay lahaayeen baa marka laga bedelay oo magacyo kaleeto ayaa la saaray waxaad arkaysaan maalan middan dhadhawaaqda ee macnaha waxa weeye waxbaan heesayaa tidhaahda ee jamaahiirtiiyo dadka intay soo hortaagto afka kala qaada ee faajiradda ah ayaa waxaa loo bixiyey fannaanad alfannaana baa la yidhi midda jilaaddaa ee iyadana filimada jisha ama riwaayadaha macnaha waxa weeye jisha ayaa iyadana waxaa loo bixiyey albatala geesiyad najmi baad odhanaysa iyadoo loo arkay maarata iyadoo lagu magacaabad arkaysa macnaha waxa weeye xidigii iyo xidigtii xidigii iyo xidigtii waa saaqidaad wey dad aan macno lahayn oo bulshada intii ugu hoosaysay ah ayaa magacyo wan wanaagsan oo aad u qurux badan baa loo yeelaya hadafka la leeyahay maxay tahay waa khuda shayddaaniya wey waa barnaamij shaydaan ka dambeeyo weye hadafka la doonayana waxa weeye in la jeclaysiiyo dadka intiisa kale in la jeclaysiiyo oo ru'uus xunxun inta loo sameeyo loo qurxiyo markaa kadib nin walba uu yididiisho oo gabadh kastiiyo wiil kasta ay isku dayaan sidii ay u gaarhi lahaayeen middaas macnaha waxa weeyaan meeshaa iyada ee la ammaanayo gaadhay in macnaha waxa weye sidii loo gaarhi lahaa ma marka yacni waxyaalaha magacay lahaayeen la huwiyey ee laysku dabayee shaydaan uu dadka ku shurqoolayahay aad bay u fara badan yihin waxaa ka mid ah iyaduna cagsa daalika waxyaalihii wan wanaagsanaa oo iyagana magac xun dusha laga saaro magac xun dusha laga saaro maxaa yeelay xaqa iyo wanaaggu waa nuur waa iftiin waa qurux quluubta soo jiidanaya oo indhaha soo jiidanaya cid kasta ayaa qaadan lahayd marka haddii aan maradan taato shaydaanku u saaray laga qaadi lahaa marka si aan loogu kadsoo si aan loo raaceen ayaa wuxuu saaranaya wuxuu saarayaa go' weyn oo fool xun oo dhib badan oo rafaad midhana buu dusha ka saaraya si looga wada cararo magacyo xunxunna markaasuu u bixinaya sidaa daraaddeed yacni ayaa markii aan dib ugu noqonno shayaadiinul ins jinniga shayaadiinul insiga iyo qolyihii madaxda ah ee la shaqayn jira shayaadiinta la shaqeeya shayaadiintu ma aha shayaadiinul jinni keliya ma aha shayaadiinul insina waa jiraan shayaadiinul jinnina waa jiraan insiga innaga inaga tirsan ee mabaadi'da baadilka ha u adeegaya ama dimuqraatiya ha u adeego ama laadiiniya ha u adeego ama dhaqan iyo xeer jajab ha u adeego waa shayaadiinul insi baa la dhaha waa shayaadiinul insi iyagaana ka daran ka kaleeto iyagaa ka daran shayaadiinta noocaasoo kaleetaa markii ambiyada iyo xaqu u yimaadaan xaqa waxay saari jireen magacyaxun bay u bixin jireen nabigeenna salawatullahi wasalaamu calayhi maxaa loo bixiyey saaxir weeye majnuun weye waa waalan yahay caqli ma laha waxa uu la yimid waa asaadiiru alawaliin kutirikuteen wey waa wax layska yidhi yacni ummadihii hore wuxuu ka soo ururiye weye beenaalo weye ilaa akhiri ambiyadii ka horraysaa ka horreeyey yacni ambiyadii ka horreyey nabigeena salawatullahi wasalaamu calayh wixii lagu qaabilayadana waad garanaysaan magacyo xunxun in dusha laga saaray casrigeennan hadda aan joogno haddaan kusoo dhawaanno waxaa ka mid a maalan in dadka xaqa wada ee culimmada ah ee dadka cizigoodii iyo sharafkoodii iyo ummadnimadoodii iyo madax bannaanadoodii ugu baaqaya in ummadaha kaleeto iyo dabadhilifnimadoodana laga hoos baxo dadka ugu baaqaya aakhiradooda iyo adduunkoodaba inay hagaajistaan in magacyo badan loo bixiyo oo la yidhaahdo kuwii budhladuulka ahaa kuwii marakudhagga ahaa kuwii mutadarifiinta ahaa kuwii irhaabiyiinta ahaa yacni waxa weeye magacyo ilaa akhiri gabadhii xijaabka qabtay ee ilaahay subxaana wa tacala daraaddii jidhkeeda u qarisay in la yidhaahdo yacni waxa weeyaan waa teendho socota teendho wey teendho guuraysa wey in la yidhaahdo in lagu tilmaamo dadka multasimiinta ee rag iyo haweenee diintooda dabaqaya inay yihiin dad adduunka ka dambeeya oo adduunka aan la soconin rajiciyiin inay yihiin guriga oo gabadha muslimadda ay ku sugnaato oo gurigeeda ay nolosheeda inteeda badan ku qaadatoy laasimto oo lagu tiriyo inuu xabis yahay inuu xabis yaha lagu tiriyo kullu daalika waxa weeye waa magacyaha xunxunkaa ee xaqa la huwinaya wey ujeeddaduna ay tahay in xaqii la xumeeyo si dadkii ay uga tagaan oo looga jeedsado waana duruq shayddaaniya wey jidadka uu maro ama asaaliibta uu adeegsado ayay ka mid tahay waxaa asaaliibtu adeegsada ka mid ah inuu nufuusta ama nafta ka soo galo ibni aadamka meesha ay iyadu jeceshahay naf kasta waxbay jeceshahay mid baa geesi ah oo dagaalka jecel mid baa haweenka jecel ama haween baa rag jecel shahwadiisa ayaa xoog badan balwaddiisa ayaa xoog badan mid baa xoolo jecel oo xoolaha ku ibtilaysan mid baa kursiga jecel oo kursiga wuxuu u dhiga aysan jirin inuu madax noqdo oday noqdo mid kasta naftiisa ayuu ogyahay oo u la shaqeeyaa naftiisu meesha ay jeceshahay buu kaga imaanaya marka albaabkuu ka soo gelay waa albaabta naftaadu jeceshahay wey mid baa in la sheeg sheego jecel oo la magacaabo oo macnaha waxa weeyaan la sheeg sheego oo dadku ay magaciisa sheeg sheegaan ka boqortooyada jecel xagga boqortooyadu ka soo gelaya boqortooyadiisa inuu u maro wax kasta oo xaaraam ah ayuu ku kallifaya dhiig daadi ummada baabi'i xaaraam samee gaalo macnaha waxa weeye la qabiil noqo ayaga la tasho waa inaad kursigaa uun ku fadhiisato sidaa dooni adigu ku gaadhi halkaasuu kaga imaanaya kii xoolaha jeclaa xoolihii buu ka soo gelayaa wuxuu ku odhanayaa meel alle meeshaa dooni baa kaa soo gashe muhiimaddu waa shilinka muhiimaddu waa shilinka waa inuu un ku soo galo kadib markuu ku soo galana wuxuu odhanayaa yacni faqri baa jira abaaraa imaan doona waad gaajaan doontaa baahi baa ku haysa iska hayso halkaasuu kii xoolaha jeclaana kaga imaanaya kii mas'aladii jinsiga iyo shahwadana iyo balwaddiina nin walba balbaddii uu jeclaa ayuu isagana doonayaa xuduudda shacri sharciga isagoon ilaalinin inuu macnaha waxa weeye guto naftu marka meesha ay jeceshahay buu kaga imaanaya asaaliibta iyo qaababka uu adeegsada ayay ka mid tahay inuu naftu meeshay jeceshahay uu ka soo galo maxaa yeelay taatiig waxaa jira aan kan u qalmin laakiin kan u qalma kan u qalmaa laakiin kan u qalma kan uma qalma laakiin kan u qalma waxaa suurtagala maalan inuusan dadka qaarkii ku qancin karaynin inay macnaha waxa weeye boqortooyo raadiyaan oo mulki raadiyaan maxaa yeelay umama samaysnao nufuustoodu maba doonaysaba qolyo kaleeto waxa laga yaabaa inuusan ku qancin karaynin warkaalaya oo xaaraam kasbada laakiin uu ka soo geli karayo xagga daacaduu samaynaya iyo wanaagguu samaynaya ee cilmiguu baranaya iyo salaaduu tukanaya soonkuu soomayay inuu waxoogaa uu yaro qurxiyo si dadku ay u sheeg sheegaan oo loo yidhaahdo hebel aleleh waa nin salaad badan halkaasuu kaga yimid kii cilmiga lahaa cilmigiisiibuu ugu soo dhexdhuumanaya nin walba meesha naftiisu ay u ilanaysee balwadda macnaha dookhiisu uu ku jiro halkaasuu ka soo gelaya albaabku kaga imaanaya midkaa isagaa wey halkaasuu kuu fadhiyaa marka yacni asaaliibta uu adeegsanayo iyo qaababka uu u dagaalamaya ayay ka mid tahay ee uu rafanayo marka waxaa ka mid ah asaaliibtiisa uu u dagaalgalo marnaba kuma odhanayo markaba inuu ku soo gooyo isku day maayo markaba inuu macsiyada kaa soo gooyo isku day maayo bal wuxuu ku odhanayaa tilaabo tilaabuu kuu soo qaadaya tilaabuu kaa soo dejinayaa tii markuu kugu guulaysto tu kaluu kuu sii wadayaa taa hadduu kugu guulaysto tu kaluu haddana kuu sii wadaya maxaa yeelay ibni aadamka naftiisa waxay baratay hal mar lagama goyn karo hal mar lagama goyn karo sidaa daraaddeed matalan hal tusaale haddaan soo qaadanno hadduu doonayo goortuu doonayo inuu zina kugu rido matalan waa tusaale inuu zina kugu rido goortuu doonayo wuxuu marka hore kaaga bilaabayaa fiiradii buu kaaga bilaabayaa araggii hore araggii horeu kaaga bilaabaya goortii arag dhacna oo fiiradii dhacdo labadii indhood ay isku dhacaanna waxaa dhacaysa hadal baa imaanaya waa darajada labaadee uu kula soo degay wey labadii ruux inay wada hadlaan goortii la hadlana waxaa imaanaysa in la ballamo goortii la ballamana tilaabada afraad ee ku xigto waxa weeye in la kulmo saas daraaddeed waxaa la yidhahdaa nadratun faibtisaamatun fakalaamun famawcidun faliqaa'un baa la yidhahdaa yacni waxa weeyaan fiiro iyo qosol yar taasaa meesha ku jirta waa baaq macnaha waxa weeye yacni muusood laysu muusoodo goortii lays arka kadib muusoodkaa kadibna hadal uu dhaco hadal goortuu dhacana ballan la samaysto ballankana kulan ka dambeeyo markii ugu horraysaba meesha ugu dambaysa muusan kaaga soo bilaabine tadriijiyan tilaaba tilaabuu kuu soo qaaday wuxuu doonayaa markaa yacnii in uu dabinka ku geliyo marka uu doonaya inuu ku geliyo dabinka marnaba waxa weeyaan meeshii ugu dambaysay iyo meeshii ugu korraysay hal mar macnaha waxa weeye inuu ku soo qaado isku dayi maayo tilaabooyinka qaabka wax u baadeeyey oo ku raallion ahdaabtiisuna waxa weeye marka ugu horraysa ujeeddada ugu horraysa uu kaa doonaya inaad gaalowdo wey wuu kaa waayey sooma wuxuu raalli ku noqonayaa marka inaad noqoto munaafiq munaafaqnimadii hadduu kaa waayo wuxuu isku taxallujinayaa oo tilaabada saddexaad ay tahay inaad noqoto muslim caasi ah caasinimadiibuu kaa waayey soo ma aha yacni wuxuu isku dayayaa muslim ku mashquula oo wakhtigiisa ku lumiya waxyaalaha iska mubaaxaadka ee mallaayacniga faa'iida aan lahayn waxyaalahaasuu kugu daahinaya goortuu kaa waayo waxyaalihii kaleo dhan uu ku suurtogeli weyday kuwaa hadduu kaa waayana waxyaalaha laga fiican yahay buu doonayaa inuu ku geliyo tilaabooyinkaa kala gedisan ayuu macnaha waxa weeyaan isku taxallujinayaa inuu kaa helo saas daraaddeed baad sharcigeenna garanaysaan sida uu arrintaa uga taxadiray yacni qaacido wuxuu leeyahy qaacido la yidhahdo saddu daraa'ic shaygu intuusan dhicin in laga hortago ka hortag maxaa loo xarimay in yacni waxa weeye haweenta ajnibiyaddaa la fiiriyo maxaa loo xarimay haweenta ajnibiyaddaa in guri lagula gooni noqdo ma ujeedaa biduuni maxramiha iyadoo macnaha waxa weeye nin gay cid gayayda uusan nin la gayay uusan la joogin maxaa loo xarimay gabadha ajn gabadhu inay safarto biduuni maxram kullu daalika waa ka hortag laga hortegayo faaxishadaa iyo xumaanta iyadaa saysan u dhacdeen albaabkaa loosii xidhay nebiguna sal alla lay waslam wuxuu leeyahay man xaama xawla alximaa yuushiku an yuwaaqica fiih seeraha xoolaha loo diiday yaan la gelin la yidhi ninkii ku ag wareegaysta oo ka ag tegi waaye marka dambe waa ku dhici doonaa un ninkii seerihii la la xidhay ee xoolaha loo diiday adhigiisa ku ag raacay ri'inkaari ku dhacday oo booddaa unbaa marka dambe iska tuuri doonta goortay iska tuurtana waa gooray kuu dhammaatay wey marka marka si loogaba fogaadaba waxa dhan albaabka loogu xidho ayaa sharcigu wuxuu sameeyey tillaabooyin kala sokeeya ooda kala shisheeya ama kala sokeeya oo albaabka u xidhaya ka hortagna samaynaya shaygii intuusan dhicin hadafkaasaa la leeyahay si tillaabooyinka hore ee shaydaan looga hortago ayuu sharcigu arrimaha iyaga u jidaynaya ma ahdaaftiisa waxaa ka mid ah inuu insaanka marka horeba uu halmaansiiyo wax alla wixii ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo garashadeeda iyo xusashadeeda oo halmaanba uu ku rido halmaanba inuu ku rido jeediyo oo wax ilaahay soo dejiyey iyo wuxuu ilaahay soo diray iyo wuxuu ilaahay amray iyo wuxuu ilaahay reebay midnama uusan ka warhaynin oo jahli uu geliyo xaaladda iyada macnaha waxa weye iyaduna ahdaaftiisa ayay ka mid tahay uu aad iyo aadka ugu dadaalo waxaa ka mid ah inuu isagu kaa muujiyo inuu daacad kuu yahay naasix inuu kuu yahay oo uu daacad kuu yahay oo uu kula talinayo oo wanaaggaaga ka shaqaynayo inuu sidaa isugu kaa muujiyay iyadana waxay ka mid tahay asaaliibtu adeegsaday ka mid tahay ilaahi subxaana wa tacaala waa ka inoo sheegaya nebiyullaahi aadam markuu sirayey waa kii kuu odhan jiray waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waa u dhaartay oo wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaan idin ahay daacad idin naseexaynayaana nin daacad idin ah oo weliba idin naseexaynaya oo danihiinna ka shaqaynayaana marka danahaagu ka shaqaynaya goortuu gaalo isu dhiib ku leeyahay oo gaajaa ku qaban oo abaaraa ku tirtiriya soo cararoo gaalo gacanta u hoorsa uu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay oo isagu kuugu muujinayaa danahaagaan wadaa goortuu zine kugu ridayo wax danahaagii waduu iska dhigaya goortuu macsiyo kugu ridayo hadalkaaga xumaan afkaaga uu ka soo saarayo wax hadla yacni waxa weeye dan kuu waduu iska dhigaya ma ujeeddaa inuu kuu danaynayo maslaxadaada ka shaqaynayo ayadana waxa weeye arrimaha uu dadka ku sira ku khayaamo ayay ka mid tahay intaasi marka asaaliibta uu dadka u baadeeyey ayay ka mid tahay asaaliib kaleo fara badanna way jirtaa xataa hadduu adiga si toosa kugu imaan waayo waxyaalo kaloo adigu aad isleedahay yacni waxa weeye qiimamo ma leh ayuu meel ka samaynayaa si aad adigu macnaa waxa weye wuxuu doonaya kaaga gaadho maxaa yeele nebigeena sal lla alay waslam matalan waxaa ka sugan inuu yidhi shaydaan baa koox u yimid markaasuu damcay koox dikri hayso ilaahi subxana wa tacala xusaysa oo wanaag haysabuu u yimid wanaaggii buu damcay inuu halmaansiiyo oo uu u furo barnaamij kale iyo sheekooyin kaleeto inuu u furo waa u suurtageli weeye goorta u suurtageli weeyadu wuxuu u tegey koox kaleoo agtooda joogtay oo ama turub dheelaysay ama khamaar ciyaaraysay ama iska mashqu ama shax dheelaysoo meel meeshana fadhiday buu u tegey kooxdii buu isku diray markuu isku diray raggii waa islaynayaan markay islayayaan rag islaayey oo agtaada isku lahay waa inaad u ciidanto soomaa marka waa in la kala qabto raggii digriyahayey ee uu shalayto ku guulaysan waaye markuu u yimid waa kuwan kala orday ee marka ragga kala qabqabanaya ma ujeeda waa mashquuleen waxay ku mashquuleen wax iyagu marka ay u arkaan inay maslaxa tahay laakiin ay tahay xaqiiqadiisu ay tahay dabin shaydaanku uu dhigay uuna doonayay inuu kaga kaxeeyo digrigii ay haysteen iyo wanaaggii ay haysteen aad baan ugu badannahay masalada iyada haddaan soomaalina innaga ma ujeeda yacani mas'alada yacani shay yeedhay aaditaankiisa ama dhegaysigiisa ama fiirsigiisa aad baan ugu fara badannahay waana dabeeca inoo dabeeca inoo tahay annagoo hadda sidan taata macnaha waxa weeyaan ugu jirna muxaadarada ugu jirna ama ruux isagoo muhiimad weyn ba haysa meel yar hadduu buuq ka dhaco oo buuq yar u arko buuqaa inuu isdul taaga mooyaane ma uu istaagayo laabudda waa inuu soo fiiriyo ma ujeeda laabudda waa inuu soo fiiriyo muhiimadduu ka tegey iyo waxa uu ka kacaya iyo waxa uu ka mashquulaya ma miisaamayo laakiin maadaama uu buuq yahay buuqa waa inuu soo arka maarta waa tabinada shaydaanku uu ku agto bal waxa weeye absad miaal wey miaal midka ugu sahlan oo la bixin karaya wey waxaa jirta marka intaa kadib albaabo uu ka soo galo ibni aadamka nafsadiisa uu ka soo galo albaabada uu ka soo galo waxaa ka mida jahliga ruux hadduu jaahil yahay albaab weyn baa ka furan darishad weyn baa ka bannaan oo shaydaan uga soo geli karo maxaa yeelay sheekooyinka uu kuu sheekaynayo iyo waxa uu kuu yeedhinayo haddaadanba kala sooci karaynin war waxaani sharciga kuma bannaanayo waa ku bannaan yahay waa baatil iyo waa xaq haddaadan kale odhan karaynin intuu ku hoggaamiyo ayuu weliba wuxuu kuu hoggaaminaya waxaad marka adigu islee sax wey waxaasi sax weeye xumaanna waxa ugu xun midda aad u haysato inay sax tahay xumaan la galo waxaa ugu xun midda aad u haysato inay sax tahay ee inaad ku garleeda isu aragto taasaa ugu liidata jahligu marka waxa weye albaabada ugu waaweyn uu ka soo galo wey waxaa ka mid ah albaabada uu ka soo galo qadabka iyo cadhadaa ka mid ruuxu hadduu cadhoodo waxaa luma kontaroolkiibaa luma kontaroolka ayaa luma jidhka ayaa wuxuu gaadhayaa xaruntii hadda aan soo sheegnay ee maamulku inay xaaladi ku dhacdo xaaladaasoo jidhkii uu faraha ka baxayo intiis kaleeto xubnihii faraha ka baxayaan goortaa xaruntii maamulka waxoogaa boodhku uu ku kacay ee qiiqi uu qariyey goortaa iyadaabuu doonayaa marka xubnahaaga inuu la tago oo goortaa ishalmaansan tahay inuu macnaha wuxuu doono kugu rido soomaliana ruuxu markuu xanaaqsan yahay waxyaalo badan baa ka dhici afkuu ka dagaalami oo adinkuu ka dagaalami oo wax badanoo hadduu miyir qabi lahaa uusan yidhaahdeen bal goortuu yaro miyirsado uu ka xumaanayo ayuu ku hadlaya maxaa ka keenaya ninka shayddaana baa la xidhiidhay xaaladdaa iyadaa abuuna kaga faa'iidaystay albaab weyn buu kaga soo galay saas daadeed baa nebiga sal lay slm markii la yidhi noo dardaara nebi allow nebigu wuxuu yihi sal lla lay waslam ha cadhoonin noo dardaara nebiga ilaahayow ha cadhoonin noo dardaara nebi allow ha cadhoonin buu nebigu yhi salawatullah waslamu calayh goortaad cadhootay waa gooraan waxba gacanta kugu jirin ma isma maamushid isumana talashid ismana kontarooli kartid waxaa ka mid a jidadka uu ka soo galo ibni aadamka adduunyada jacaylkeeda ruux hadduu adduunya jecel yahay oo shilin jecel yahay oo xoolo jecel yahay maal iyo moodba hadduu xoolo jecel yahay halkaasuu isagana kaga yimaadaa waa albaab ku furan wey isaguna waxaa ka mid a dadaalka adduunka lagu dadaalo oo laysku dhabar jabiyo oo ruuxu wakhtigiisoo dhan uu ku bixiyo asaguna waa albaabkuugu bannaan wey oo shaydaan kaa soo geli karo nebiguna sal lla lay slam wuxuu tilmaamay ruuxa diintiisa iyo sharafkiisa wax uga daran ma jiro adduunyada oo uu ku dadaalo sharafkiisa iyo diinkiisa wax uga daran ma jiro nebigu sal lla lay slam bal wuxuu ku miaaliyey koox yey ah koox yey ah oo adhi lagu sii daayey maxaa u malaynaysaa inay ka reebayaan raaci ilaaliya ama qawsaarkii adhiga la joogayna uusan jirinoo seexday yeydaa adhiga lagu sii daay way leefi waxba ka reebi mayso sidaasi yeydaasi adhigaa ay u fasaadisay ayaa dadaalka adduunya lagu dadaalayay ruuxa diintiisa iyo sharafkiisaba u fasaadiyaabuu nebigu lehy salawatullah wasalaamu calayh marka dadaal adduunyada lagu dadaalo oo isku dhabar jebiso oo jid gaaban iyo jid dheerba aad u marto geed gaaban iyo geed dheerba aad u fuusho ayadaa jirto un aad tidhaahdo meeshay dooniba aad meeshaa dooniba aad ka raadisahay waa albaab shaydaanoo kugu furan waxaa iyaduna ka mid a bukhliga bakhaylnimada iyadana waan soo sheegnay waxaa ka mid ah albaabada shaydaanku ka soo galo kibirkiiyo isla weynanka isla weynanka xaqa inaad iskala weynaato khalqigana inaad xaqirto ood liiddo nebigu sal lla lay waslam waa ka odhanaya alkibru batrulxaqi waqamtu nnaas kibirku waa dadka oo la liido iyo xaqoo la diido goortuu kuu caddaaday kadib ruuxa marka mutakabbirka isla weyn ee isqaadqaada ee khalqiga ilaahay inuu wax la dhereeya isu arg dhaqaalaa ku kalifay waa nin dhaqaalo leh ama waxaa ku kalifa waa nin kursiiyo waxooga makaana ijtimaaci istustuska inaad macnaha waxa weeyaan dadkii ha ku sheeg sheegeen aad camalka u qabato oo macnaha waxa weeye aad jeclaysato in macnaha aad dadka quluubtooda wax ku yeelato iyaduna waa madaakhisha shaydaan ka soo gala wey waxaa ka mid ah iyadana alcujbu waxaa ka mid ah aljazacu waalhalac sina kuma roone inaad noqoto sina kuma hoone sina kuma roone waxaa la yidhahdaa cidda aysan nimcadu ku fiicnayn haddii loo nimceeyana waa kibrayaa xoogaa dhaqaala uu helo carruur uu helo nolol wanaagsan uu helo waa kibraya haddii waxoogaa la yaro taabto oo dhib yar taabto ama caafimaadka laga qaado ama xoolaha laga qaado ama carruurta looga qaadona adkaysi male ruuxa noocaasoo kaleeta haluuc baa la yidhahdaa ina alinsaana khuliqa haluucan haluuca kaasaa la yidhahda sina kuma roona nimcadii kuma roona dhibkiina kuma roon iyaduna waa madkhal ama waa albaab albaabada shaydaanku ka soo gala ka mid ah waxaa iyaduna ka mid a itibaacu lhawa ruuxu inuu hawadiisa raaco oo balwadiisu ay hogaamiso oo wixii nafsiisu jeclayta jeclaataba uu ka dharji naftaadu waxay jeclaatay qaad waa inaad qaad cunto sigaar bay jeclaatay waa inaad sigaar cabto waxay jeclaatay inaad waktigaaga lumiso meelaha ma- aad macnaha taagtaagnaato waa inaad meelaha taagtaagnaato ninka hawa raaca ee wixii naftiisa u yeedhisaba ku raacaya ayadana waxa weeyaan waa nin shaydaan albaabadiisii ay ku furan yihiin oo shaydaan raaca way isagu waxaa ka mid a iyaduna yacni dunuubta inuu ruuxu yaraysto dan waa dembi yar iyo waa iska fudud yahay ilaahay waa kuu dhaafi doonaa iyo inuu ruuxu is yidhaahdo isku maaweeliyo dunuubtana markaa uu saa ugu dhaco iyadana waa ka mid waxaa ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa inuu ruuxu ka aamin noqdo oo is dhigto oo is yidhahdo kolleyba kolleyba adiga jannadaad geli doonta go-aan inuu iskaba sii qaataba ayaduna waxay ka mid tahay madaakhiil shaydaanku ka soo galo waxaa ka midana iyaduna alqanuut min raxmat illaah naxariista ilahi subxana wa tacala oo laga quusto oo ruuxu isu arkaba inuu ahlu naar yahay dunuub waaweyn buu galay wax waaweyn baa ka dhacay inuu naarta isu qoro naxariista ilaahayna uu ka quusto iyaduna waa madaakhiisha shaydaanku uu ka soo galo weeye intaasoo dhan marka waa albaabada shaydaan ka yimaado wey qaybtii koowaad oo ahayd waxaa halkaa inoogu soo gabagabowday qaybtii koowaad oo ahayd iqwaaga ama guruurka iyo kadada kadada la iskadinayo iyo shirqoolka waxa asal u ah baan nidhi shaydaan baa asal u ah kelimadaa muujaskaa marka ninkaa iyo arrinkiisa ayaan kaga soo baxaynaa waxaan u imaanaynaa dabinka uu dhigaay oo adduunyada ah ayaan iyadana u imaan doonnaa oo iyadana qaybta labaad ee aayaadku ay ku tilmaameen inay tahay shayga uu dadka ku kadiyo ee shirqoolka ugu dhigay uu ku khayaamay inay tahay maana ilahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy iclamuu anama alxayaatu dunya lacibun walahwun waziinatun watafaakhurun fi اlamwaali wاlawlaadi kamahali gaytin acjaba alkufaara nabaatuhu uma yahiiju fataraahu musfara uma yakunu xutaama wafi اlaakhirati cadaabun shadiid wamaqfiraة min allahi waridwan wama alxayaaةu اdunya ila mataacu lguruur saasuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala yacni waxaad ogaateen adduunyadu waa dheeldheel iyo wax lagu daaho wey wax kale ma aha iyo faan adduunye iyo caruur laysugu faano caleen daadatay markaa kadibna burbur noqo adduunyada rabbi subxaana wa tacaala uu meelo badanoo kitaabka ka mida uu ku tilmaamaya maana dadka marka adduunyadu waa kay maslaxadoodii adduunye ayay maslaxadoodii aakhara ayay halmaansiisaa adduunyada ama mulki ha noqoto iyo boqortooyo ama dhaqaale iyo kharash ha noqdo ama gurye ha noqdeen ama ha noqdeen carruur ha noqdeen waxyaalaha dadka almaansiya ay ka mid tahay dadku ay ilaahi subxaana wa tacaala jidkiisa ku garan maraan maan miaal haddaan soo qaadan dhowr miaal soo qaadano kadsoomiddaa lagu siran yahay adduunya lagu khayaaman yahay tusaale dheer uma baahna tusaale dheer uma baahna adduunkan maanta aan joognayn inagu ku dhex jirno su-aal haddaan iska weydiinno maxaa heerkan gaadhsiiyey oo ilaahi subxaana wa tacaala mabdi'iisii iyo- iyo mabdi uu soo dejiyey garab mariyey su-aasha haddaan isweydiinno jawaabteedu waxaa inoo soo hor inoo soo baxaysa adduunyo iyo birbiriqeeda iyo quruxdeeda ayaa garab mariyey taas wey haddii su-aal haddaad isweydiiso oo waaqicaaga maanta iyo toboria aad isweydiiso oo tidhaahdo maxaa ku keenay waddankan gaalada maxaa waddanka gaalada ku keenay oo dhibkan ku soo dhex geliyey oo mujtamacaadkan faasidka ku dhex keenay oo diintaada khatar geliyey haddaad isweydiiso jawaab kale u heli mayse jawaabteedu waxa weeye nabadgelyo doonna waa ahaa waa haddii jawaabta la hagaajiyo wey jawaabta saxda laakiin waxa weeye waxoogaa shilimaa la raadinaya shilimo doon ayaa la ahaa shilimana maxay yihin adduunyo wey ruuxu diintiisii iyo aakhiradiisii marka inuu shilin dhaafsado ama uu yacni waxa weye xumaan galaaye waxa ku kallifaya waa muuqaaladaa adduunye een ka soo tilma soo tilmaanay ayaa macnaha waxa weeyaan ama naftiisuu la ordayaa ama ciyaal baa ka dambeeyo uu cararaya ama haween baa ka dambeeya iyo maato uu cararaya ama macna isagaa macnaha rajo iska qaba inuu wax samaysto yacni waxa weye intaa mid ka mida unbaa wada oo dabada ka wada ruuxa saa daraaddeed allah subxaana wa tacaala ninkii la odhan jiray qaaruun ee xoolaha badnaa ee suuratu lqasas alla kaga hadlay subxaana wa tacaala ina qaaruuna kana min qowmi muusa fabagaa calayh wa aataynaahu min alkunuuzi ma ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati uli lquwa id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin nin xoolo badan buu ahaa aada u xoolo badan xoolihiisa iyo hantidiisa furayaashooda keliya ayaa hal nin uusan qaadi karin koox ragga inay isugu tagaan mooyaane hal nin ma qaadi karo heerkaasuu gaadhay markaasuu kibray wuu kadsoomay adduunyadiisiibaa shirqooshay iyo xoolihiisii markaasaa lala teliyo o yidhi war niyahow aakharadaadii ha halmaamin oo ha kadsoomina niyahow sida isu dhaan wuxuu ku jawaabay mataqaanaa innamaa uutiituha calaa cilmin cindii buuhi aqoon aan anugu leeyahay baa laigu siiyey ilaahi subxaana wa tacala muxuu igu siiyey mutaysi aan mutaystay iyo khibrad aan leeyahay daraaddeed baan xoolahan ku helay aab baan ka soo gaadhay waan mutaystay cilmi baan u yeeshay waan shaqaystay ilaa aakhiri kullu daalika waxa weeyaan goorta lagu yidhahdo war nicmada ilaahay ka shukri oo sida isu dhaan goorta lagu yidhaahdo waan shaqaystay inaad tidhaahdaay waad kadsoon tahay nin kadsoon weeye ama ruux kadsoon weeye ruuxa sidaasoo kale odhanay sidoo kaleeto ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha innaa bima ursiltum bihi kaafiruun wa qaaluu naxnu aktaru amwaalan wa wlaada wamaa naxnu bimacab ummadihii hore waxay odhan jireen annagaa xoolo badan oo annagaa rag badan oo annagaa carruur badan oo annagaa xoog badan waxna cadaabi karana ma jiray odhan jireen waana midda ku keentay alla subxana wa tacala inuu halaago xoolahoodii baa macnaha kadiyey oo carruurtoodii baa kadiyey oo caddadkoodii baa kadiyey oo waxaa kadiyey oo shirqoolay oo khayaamay awooddoodii ayaa khayaamtay waana midda ku dambaysay inuu ilaahi subxaana wa tacaala uu tirtiray oo uu halaagay marka aad bay u fara badan yahin waxaa ka mid ah ninkii fircoon ahaa ee alla subxaana wa tacaala uu dirtiray ee uu halaagay markuu alla ka warramayey wanaadaa fircawnu fii qowmihi alaysa lii mulku misra wa hadihi alanhaaru tajrii min taxtii afalaa tubsiruun ama ana khayrun min hada aladii huwa mahiinun walaa yakaadu yubiin saasuu odhanaya yacni wuxuu leeyahay yacni boqortooyada iyo mulkiga masar iyo webiyaashan durdurahaya iyo barwaaqadan taallaaya soo aniga ima hoos timaado ma anaa wanaagsan mise ninkan aan hadalkiisaba caddaysan karin nabiyullahi muusa buula jeeda ayaa wanaagsan waxaa kadiyey marka kursigiisii baa kadiyey ilaa heer ilaahnimo inuu sheegto uu gaadhsiiyey ayuu halkaa gaadhay maarta markaasaa ilaahi subxaana wa tacaala halaagay oo uu tirtiray saa daraaddeed ayaad arkaysaan nusuus fara badanoo nebiga ka sugan salawatullahi wasalaamu calayhi oo digniin uu kaga bixinayo adduunyada in habsami loo qaato adduunyada inaan lagu kalax tegin inaan laysku halmaamin inaan wax la moodin inaan ujeeddada ugu horrayse ugu dambayse loo lolyahay adduunya inaan laga dhigin qur-aankuna waa tilmaamay axaadiista nebiguna waa tilmaamtay salawatullahi wasalaamu calayhi axaadiista nebiga waxaa ka mid ah xadiidka abu saciid alkhudri ee muslim warinayo nebigu wuxuu leehay salawatullahi wasalaamu calayhi adduunyadu waa macaan tahay waana cagaaran tahay shaygu hadduu midab cagaarana leeyahay macaanna uu ku darsadaayey waa qiimo badan yahay ilaahayna subxaana wa tacala waa idinku tijaabinaya wuxuuna fiirinayaa bal qaabka aad ula dhaqantaan buu alla subxana wa tacala idinku imtixaanaya markaasaa nebigu wuxu lay sal ly slam fattaquu dunya wattaquu nisa war adduunya iska ilaaliya oo haweenka iska ilaaliya buu nebigu leh salawatullahi wasalaamu calayh haweenku macnaha waa madhar madaahirta adduunyada ka mid a sida ragguba haweenka ugu yahay muuqaal muuqaalada adduunyada ka mid iyo beer imtixaan uu ugu yahay bay haweenkuna u yihiin iska ilaaliya buu nebigu leehay salawatullahi wasalaamu calayh adduunye iska jira qaybaheeda ay leedahay iyo muuqaalada ay leedahayna iska jira buu nebigu lehy salawatullah waslamu calayh xadiid kale oo cabdullahi ibnu shakhiir uu warinaya isagana muslim uu soo saaray nebigu sal lla lay slam wuxu ley cbdullahi ibnu shakhiir nebigan maalin maalmaha ka mid soo maray isagoo akhriyaya alhaakum atakaaturu xataa zurtum almaqaabir isagoo aayadda akhriyaya nebiga soo maray markaasaa nebigu wuxuu ley sal lla lay wasalam yaquulu ibnu aadam maalii maalii ibnu aadam wuxuu leeyahay xoolahayga hantidayda waxaan leeyahay carruurtayda guryahayga yuu ibnu aadamku leeyahay buu nebigu lehy salawatullah wasalaamu calayh markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam wahal laka min maalika ilaa maa akalta faafnayt aw labista faamdayt saasuu nebigu leh salawatullahi wasalaamu calayh yacnii xoolahaaga sideedaba aad leedahay waxbaan leeeda ku haysaa wax kale miyaad ku leedahay waxaad xidhato oo kaa dhammaadood dhammaysay mooyaane calalkii shalayta aad iibsatay maantana duugoobay mooye wax kale ma ku leedahay ama aad cuntay oo kaadi iyo saxaro isu beddelay musqushay biyahaad raacaysa ama meehe qaybta saddexaad aad sadaqaysatay ood meel dhigatay intaasun way waxaad adduunya ku leedahay waxaad cuntay oo saxariya kaadi noqday waxaad xidhatay oo calal baaliyoobay oo macnaha waxa weeyaan duugoobay noqday waxaad sadaqaysatay oo meel ku yaalla saddexdaasaad ku leedahay buu nebigu uhi salawatullahi wasalaamu calayh wax kale laakiin kuma lihi xoolahan faraha badan eed isku taxallujinayso eed nafta iskaga qaadayso ee kaydadka aad dhigaysahay wax kalood ku leedahay ma jirto saa daraaddeed buu nebigu sal alla alay waslam wuxuu leeyahay addunyaa daaru man laa daara lah wa maalu man laa maala lah walaha yajmac man laa caqla lah buu nebigu leh sal alla alay wasalam adduunyadu waxay sideedaba ay daar u tahay oo guri ka dhigta ninaan guri lahayn nin meel la'aan ah oo wax la'aana baa guri ka dhigta buu nebigu leh sal alla alay wasalam ninaan xoolo lahayn ayaa xoolo mooda ma ujeedaa nin aan wax ahayn baa wax u urursada buu nebigu leh sal alla alay wasalam ninaan caqli lahayn ayaa wax u kaydsada wax u dhigta buu nebigu lehi salawatullah wasalaamu calayh ninaan caqli lahayn baa wax u urursada oo ninaan guri lahayn baa guri mooda oo ninaan xoolo lahayn baa xoolo mooda buu nebigu lehi salawatullahi wasalaamu calayh waxaynagaga filan maalin maalmaha ka mid a saxaabada nebigu sal alla lay slam tusaalayaal fara badan oo wax ku tusay uu samayn jiray ayagoo socda oo nebigu uu la socdo ayaa waxuu u yimid nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi orgi bakti ah orgi baktiuu maalin soo maray waa orgi bakti oo haddana weliba dhaga yaryar oo dhukan dhukanaan baa la yidhahdaa neefku markuu dhukan yahoo dhagayaryar yahay waa ceeb xoolaha ceebahooday ka mid taha waa fool xun yahay macnaha foolxumo wey orgi marka dhukan oo dhagayaryar oo haddana bakti ah ayuu nebigu sal alla alay waslam saxaabadu la socota maalin maalmaha ka mid a soo eg maray markaasuu orgigii yidhi yaa iga iibsada yaa shilima igaga qaadanaya buu nebigu yuri sal alla alay waslam orgigan baktiga haddana foosha xun markaasaa waxay yidhahdeen nebi allow iskaba dhaaf yacni cid wax ku falaysa ma ay jirto hadduu nool yahay ayaaba lagaa qaateen macaadalla hadda waaba baktie hadduu nool yahay xataa lagaama qaateen maxaa yeelay xeradee lagu xarayn berrita waa laysku ceebeenoo waxaa la dhihi doonaa ree hebel orgi dhukanoo foolxun bay leeyihin waa naloo soo daawasho tegi hadduu nool yahay xataa ninina ma kaxaysteen buu nebi allow bay ku yidhahdeen markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay slam dayib yaa bilaash ku qaadanaya marka inaad iibsitaan diidee bilaash yaa ku qaadanaya markaasay diideen oo yidhaha wax bilaash ku qaadanaya xataa ma jiro nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa adduunyadu waa kala liidataa orgigaa xunka ee dhukanee haddana baktiga ilahay agtiisa waa kala liidatay waa waxa dhan een ku rafaadnay een ku baaba'nay ee aan ku silicnay ee aan ku dhididnay waa orgigaa baktigaa buu nebigu sal alla alay waslam ka soo qaaday goortuu adduunyada iyo aakhirada isgarab dhigayana nebigu sal alla alay waslam wuxuu tilmaamay adduunyadu inay ka dhigan tahay markii aakhiro loo fiiriyey kaydka yaalla iyo wanaagga yaalla inay ka dhigan tahay sidii bad la geliyey fartaada aad dhex gelisoo kaleeto goortaad ka soo saartay fartu maxay soo qaadi kartaa waxba ma soo qaadi karto qoyaan yar unbaa ku soo hadhay intaas wey waa wax yar oo leefleefid ah ama murugsi ah oon qiimo dhannayn ayay adduunyadu weyey ninka marka wax moodaya ee hadaf moodaya ee wax ka dhiganayaay waa nin nacasa wey nacas wey aan caqli lahayn ruux aan caqli lahayn ayaa urursada buu nebigu leeyahy salawatullah wasalamu calayh macnaheedu maaha marka ha laga jeedsado oo faraha laga qaada ma aha laakiin nolol kifaaye ah oo baahidaada buuxisa haddii aad hesho oo calooshaada aad ku soo toosiso waa kugu filantah intaa wax ka badan ha isku taxallujinin nebigeennu salawatullahi wasalaamu calayhi waa kii odhan jiray yacni waxaa guulaystay oo liibaanay nin islaamay oo islaamnimada ilahi subxana wa tacala ku toosiyey markaa kadibna risqigiisa laga dhigay wax ku filan uun oon ka dheerayn ma ujeeda waa kii odhan jiray nebigu sal lla alay waslam allahuma ajcal risqa aala muxamadin kafaafa ilaahu risqiga muxamed iyo guryihiisa waxaad ka dhigtaa uun wax ku filan oon dheeraad ka ahayn oon meel u dhigmaynin ilaahu ka dhig buu nebigu odhan jiray salawatullahi wasalaamu calayh guryihiisana wax ma ooli jirin waxa dhiganin ma aha laakiin adduunyadu gacantaada ha ku jirtay qalbigaaga yaysan ku jirin qalbiga adduunyadu yaysan kaa fadhiisanine wax gacantaada ku jiroo kaa baxsana noqoto saasay saxaabadu ahaan jireen xataa qoladooda tujaarta ee xoolaha lahaan jiray qalbigooda adduunyadu ma fadhiyin shilinkuna ma fadhiyin laakiin waxa weeyaan gacantay ku hayeen waa ka baxsanayd caydaa faraha badan ayaa marka sharcigu ka soo jeediyey adduunyada iyadana iyadoo laga digayo inaan lagu kadsoomin oon runtii lagu sirmin oo lagu shirqoolmin oo nicmada weyn iyo kaydka weyn iyo liibaanta weyn ee xagga taalla in aysan naseejinin inaysan naseejinin cali bni abi aalib ayaa wuxuu yidhi lix arrimood buu yidhi ninkii laga helo oo sameeyaayey janno ninkaasi waa raadiyey naarna waa ka cararay buui lix arrimood lixda arrimood waxay yihiin midda koowaad man carafa allaha fa ataacahu buui ilaahay subxaana wa tacaala ninkii barta haddana adeeca wa carafa shayطaana facasaa shaydaanna barta oo caasiya wa carafa alxaqa faatabaca xaqana barta oo ku dhaqma wa carafa albaatila faataqaah baatilka iyo xumaantii mabaadi'da xunxunna ogaada ka dheeraada oo ka carar wa carafa addunyaa farafadahaa adduunyana barta oo inkiro oo diida oo iska naca wa carafa alaakhirata fadalabahaa aakharana markaasi barta iyo waxay tahay oo raadiya intaa ninkii laga helo alalaha aakharana waa raadiyey jannana waa raadiyey naarna waa ka cararay buu leeyay xasanulbasrina wuxuu leeyahay taabicigii jaliilka ahaa isaguna wuxuu leeyahay ibnu aadamku ruuxu markuu dhinto adduunyada saddex qoomamo ayuu kala tagaa saddex welbahaar buu kala tagaa welbahaarka koowaad waxa weeyaan innahu lam yashbac mima jamac wuxuu uruuriyey kama dhergin wuxuu uruuriyey kamuusan dhergin bal siduu nebigu tilmaamay sal alay wasalam naftu waxay ugu jeceshahay nolol ugu jeceshahay adduunyana ugu jeceshahay goortay gabowdo qalbiga odaygu laba shay inuu dhallinyaro ku yahay kama zuulaya buu nebigu lehy salawatu ullahi wasalaamu calayh duulu lamal wa xubu اdunyaa cimri dherar cimri dherar iyo diilo fog iyo adduunye jacayl qalbigiisu dhallinyar buu ku yahay walow jidhkiisu haba duqoobe marka adduunyadu ninkii ka tagaayay wixii uu uruuriyey isagoon ka dhargin buu ka tegi weligaa haddaad macnaha si kasta u daldasho oo si kasta uga gaadhsi aad u tidhahdo ma aad ka dhergi kartid midda labaad waxa weeye walam yudrik mima amal wuxuu yidi diilanayana ma uusan gaadhin isagoon gaadhin buu adduunyada ka tegi midda saddexaadna waxa weye walam yuxsin izaada lima yaqdumu calayhi waxa uu u tegayo iyo meesha uu ku socdana sahay qaadashadeeda isagoon hagaajinin ayuu tegi doonaa waa saddex nolosha ibni aadamku ay ku salaysan tahay waxaad uruurisay kamaadan dhargin waxaad idi diilanaysay iyo barnaamijtaadii istraatiijiga ay kuu fogaydna waxba maadan ka gaadhin meeshaad ku socotayna wax zaadaya sahaya maadan dhiganin wax kayda kuuma yaallo saddexdaa qoomamo ayuu ruux kasta adduunka kala tegayaa ayuu xasanulbasri uu leeyay taladu maxay tahay marka taladu waxay tahay qiimaha adduunyo in laga sheekeeyo oo inta ay dhan tahay shay walba meeshii sharcigu dhigay in la dhigo shaydaan iyo cadaawaddiisana la ogaado layinkii laynoo jeexay iyo khadkii laynoo jeexayna aan marno masalada laynaga doonayan ku badbaadi karayna middaa wey marka intaa ninka aan haynini waa nin lunsan waana nin shirqoolan waana ruux baadiyaysan waana ruux la kediyey oo kadsoon wey waxaa ka soo baxaya gaalkii inuu kadsoon yaho shirqoolan yahay munaafaqii inuu shirqoolan yahay muslimkii caasiga ahaa inuu khayaaman yahay oo la khadeecay oo shirqoolan yahay ka adduunyadu la fogaatay inuu shirqoolan yahay ka macaasida ugu jira dirhamka iyo diinaarka raadintooda lacagta raadinteed inuu shirqoolan yahay ka ku dhacay wuxuu ilaahay reebay subxaanahu wa tacaala inuu shirqoolan yahay kulligood waa dadka maqruuriinta ah ee kadsoon ee la shirqoolay wey ma shaydaan baa shirqoolay mise adduunyaa shirqooshay labaduba ha isugu darmadeen waxaa saddexeeya labada aan soo tilmaannay oo iyaguna garab u ah oo kaalmeeya naftaada xunta ee labadaada jidhkaaga dhexdiisa ku jirta inna annafsa la ammaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbii buu rabbilahi subxaana wa tacala naftan ibni aadamku waxay jeceshahay waxyaalaha xunxunkaabay u iilataa xumaantay dadka amartaa shaydaan waa kaashadaa marka waxyaaladuu kaashada ayay ka mid tahay shaydaan iyo naftaada iyo adduunyo sidaad ula dagaalami lahayd inaad marka waxa way u tafaxaydato wey maaha inaad isdhigato ama aad ishalmaanto ama aaduba aragtaba inaan macnaha dagaalba uusan kugu furayn dagaalba inuusan kugu furayn inaad u aragto oo nabadgelye aad iska qaadato yacni ruuxu hadduu tuug ka cabsanaya habeenkii ama uu cadow ka cabsanaya mallado hurdo mallado waa soo jeedaya yaani culimmada nin ka mid ah waxaa la yidhi shaydaan ma seexdaa buu ilay xasanulbasri buu ahaa shaydaan ninkii la yidhaahdaay ma seexdaa oo mal qayluushadaa markaasaa wuxuu yidhi hadduu saacad saacadaha ka mida naga seexan lahaa waa raaxaysan lahaynbu saacad saacadaha ka mid a hadduu naga seexan lahaa waa raaxaysan lahayn waa nin marka dagaalkiisa iyo diyaargarowgiisa afar lan sac ku jira haddii marka cadow aad ka cabsanayso ibni aadamka waxaa la yaqaanaa inuu ruuxaasi diyaariya oo habeenka aad tuug ka cabsanayso inaad macnaha waxa weeye tooridaada iyo waxaad heli karayso intaad isaag dhigto haddana dareenkaagu inuu taagnaado waddanku hadduu cadow ka cabsanayo isleeya waa laguu soo duulayaa waa inuu waddanku diyaargaroobo oo ciidankiisa la diyaargareeyo wey oo aan lagaa helin dakanaan iyo macnaha waxa weye adoo ishalmaansan aan lagu helin khafle inaan lagu helin sidaa daraaddeed inaad macnaha waxa weye diyaargarowgaaga qaadato oo jidhkaagoo dhan aad heegan geliso oo adigoo dhan aad ka diyaargarowdo waxyaalaha la tilmaamayo o dhan saas daraaddeed baa lagugu tilmaamaya saa inaad la doonaya inaan samaynana midaa iyada ah weeye ilaahay subxaana wa tacaala maslaxadeenna isagaa yaqaana maslaxadeenna isagaa yaqaana mafsadadeenna iyo waxayna dhibayana isagaa yaqaana wixii khayr inoogu jirana waa ina faray xumaan wixii inoogu jirana waa inaga reebay kelimadaa shaydaan iyo adduunyo khusaysaay waxaad mooddaa adduunyo in laysaga digo oo dhibkeeda laysaga sheekeeyo dad badanoo maanta joogta cuquushooda ma gelayso caqligooda ma gelayaan khaasatan caqliga reer yurub iyo inta reer yurub daba taalla caqligooda war adduunyo ka carara ma gelayo bal muslimiinta maanta joogta adduunka war adduunyaha layska fududayo caqligoodu ma galayo in lagu tartamo oo la kala badsado mooyaane war ha layska fududeeyo ninkii yidhaahda waxaa loo arkayaa nin ka warramayaba waxaan dhici karin mabaadi aan dhici karaynin iyo waxaan la gaari karin ka sheekaynaya saa daraaddeed buu nebigeennu salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi waxaan ka cabsanayaa faqri idinka cabsan maaya buu laakiin waxaan idinka cabsanayaa in adduunyo laydinku furo oo adduunyo markii laydinku furo tartan aad u gashaan sidii ummadihii idinka horreeya ay ugu tartameen ood u halaagsantaan say iyaga ay idiin halaagto say iyagaba u halaagtay saasuu nebigu lehy salawatullahi wasalaamu calayh maxaa keenay inaan isburburinno oo maxaa keenay inaan gaalo u soo galno oo maxaa keenay inaan carruurteenna gaalo u dhiibno oo maxaa keenay inaynu macaasida aynaan ka dhowrsanin oo maxaa keenay inaan isnacno kullu daalika wahayruhaa hadafka ka dambeeyaayo waxa weeye waa maqsad iyo ujeeddo adduunya wey laa aqal walaa akar wax kale ma ah marka nataa'ijteedii iyo midhaheedii gacantaan ku haynaaye waxay ila tahay dib aan isu xusuusanno ilaahay subxaana wa tacaalaana aan ka cabsanno aakharadeenana aan u danayno ninka liibaanay waa ninka aakharadiisa ku liibaanay ninka khasaarayna waa ninka aakharadiisa ku khasaaray adduunyana waa loo siman yahay allah subxaana wa tacaala nin walba waa siiyaa dadaal aad dadaashayna iyo dhabarjebin aad isdhabarjebisayna waxaan ilaahay kuu qorin subxaana wa tacaala ku keeni aad mayse waxaan ilaahay kuu qorin ku aad keeni mayse diintaadi iyo caqiidadaada markaa fasaadinin haddaad yurub salkeed timaado iyo haddaad soomaaliya salkeeda joogto iyo haddaad bad marto iyo haddaad berri marto kolleyo kolley wixii laguu qoray meeshii laguu qoray baa kuugu imaanaya maxaad marka ugu iibsanaysaa diintaada shayga xun aad u dhaafsanaysaa waa nacasnimo wey maxaad aakhiradaada u fasaadinaysaa oad u xumaynaysaa wax madmuun ah yacni waxa waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a waxna waa wax laguu ballanqaaday oo meel ku yaalla waxna cidina kuma ballanqaadin ilaahay wuxuu kuu ballanqaaday nolol buu kuu ballanqaaday maa min daabbatin ilaa cala allaahi risquhaa wax kastoo dhaqaaqa allah subxaana wa tacala dusha wuxuu iska saaray biilkiisa laakiin ilaahay iimaan iyo diin iyo dhaqan waacan iyo caqiido inuu kuu ilaalinayo kuma ballanqaadin tii lagu ballanqaadee meesha kuu taalayna waad raadinoo waad daba ordi tii kaleete ee macnaha waxa weeyaan aan lagu ballanqaadinee raalid lagu yidhina farahaad ka qaadi waa nacasnimo inteeda la eg weeye nebigana sal alla alay slam xadiid baa ka sugan ibnu maajah uu wariyey oo uu leeyahay man jacala alhumuuma hamman waaxidan hama alaakhirati jamaca allahu shamlahu kama qaala sal alla alay wasalam murugta ninkii hal murug ka dhiga oo murugtiisa xagga aakhare u jeediya ilaahay subxaana wa tacaala taladiisuu gacanta ku qabtaa adduunyadii ordaysana waa ka daba keenaa adduunyadii oo socotana alla waa ka daba keenaa subxaana wa tacaala humuumtiisa iyo murugtiisa ninkii adduunyada u qaybiya oo xaggan carruurtii xaggan adduunyadii xaggan dhaqaalihii xaggan beertii xaggii guryihii murugtiisa ay adduunyadu la kala tagtana ilaahay subxaana wa tacaala faruhu ka qaadayaa yacni togaga iyo webiyada adduunyada midku ku dhinta oo ku bakhtiyana alla subxaana wa tacaala uma aabayeelayo meeshuu doonaya ha ku bakhtiyo aabayaal alla kama laha subxana wa wax dana kama u laha laakiin ninkii murugtiisa murug aakhare ka dhiga oo murug diineed ka dhiga inta kale ilahay baa subxaana wa tacaala u dhammaystiraya ee waa ku dheeraaday muxaadarada intaas ayaan insha allahu tacaala ayaan ku soo gebagabaynayaa in ilahay subxana wa tacala diintiisa loo laabto waxaan qiimaha lahayna inaan la qiimaynin wixii qiimalana in la qiimeeyo intaas ayaan insha allahu tacala muxaadarada kaga baxayaa